الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين waxay idiin soo gudbinaysaa muxaadaro ciwaankeedu yahay sheekh shible oo dhacdadii wastigeed ka dhigay jihaad waxaana soo jeedin doona ashaykh ciise cabdulwahaab xafidahu allahu tacaala ee dhegaysi wacan kuna soo dhowow qaybtii koowaad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك أما بعد أيها الإخوة أنيقو أح عيسى عبد الوهاب شيخ آدم waxaan idinku salaam idinku salaamaa taxiyadda islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waa maalin jumca taariikhduna waa labaatan iyo shantii bishii shahrullahi almuxaram ay haat ee kun iyo afar boqol afar boqol soddon iyo shantii oo laga joogo hijradii suubanaha salawaatullaahi wasalaamu calayh waxay waafaqsan tahay labaatan iyo sagaalkii bishii kow iyo tobnaad ee labada kun saddex iyo tobanka kelimadda halkan aan ka soo jeedin doonaahu waxay caddayn u tahay ama bayaaninaysaa fatwo maxamuud shible uu ka sii daayey kanaalka la yidhaha somaali channel taariikhdu markay ahayd labaatan iyo shantii bishii sagaalaad ee labada kun iyo saddex iyo tobanka waa waqti hadda laga joogo laba bilood iyo afar cisho fatwadaasu maxamuud shible waxaa la weydiiyey dhacdadii westigate wuxuuna ka bixiyey fatwo baadil ah oo uu sharciga ilaahay subxaana wa tacaala uga been abuurtay maxaa yeelay falkaas meesha ka dhacay shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu uga luqu luqluuqay oo nimankii sameeyey ayuu wuxuu u raadiyey daliil ayuu u magmagay oo inay niman mujaahidiina yihiin ayuu ka dhigay maxaa yeelay waxa uu marka koowaad adugu khulaasada hadalkiisu ama gunaanadka hadalkiisu waan keeni doonaa insha allahu tacaala waana dhegeysan doonaaye gunaanadka hadalkiisu waxa weeyaan dadka muslimiinta ee ku nool kenya inay xukuumadda kenya kula jiraan sulxi nimanka falalkaas geystana inay kula jiraan kula jiraan jihaad ama dagaal dagaalkaas ay iyagu kula jiraanna inuu leeyahay qiyaas oo shareecada in ayuu meel uga magmagayoo wuxuu yidhi sidii rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu quraysh sulxulxudeybiya uula galay oo rasuulka iyo dadka muslimiinta ah oo ay quraysh kula sugnaayeen sulxi sidoo kale ayay waxaa dagaal kula jira quraysh raggii saxaabada ahaa oo abuubasiir uu hogaaminayey ee la rabay in maka loo celiyo markii ilaa sulxigii waxaa ka mid ahaa ninkii islaama ee ka soo carara quraysh ee rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyhi iyo madiine xaggeeda soo aaday in la celin doono maadaama xaaladdu ay sidaas tahana ninkii abujandal la oran jiray iyo abuubasiir iyo rag kale oo fara badan waa kuwii isbahaystay waana kuwii degay meesha xeebta waana kuwii jidgooyada u dhigtay ragga musaafiriinta ee quraysh nimankaas ay inay ku qiyaas yihiin nimanka alqaacidada ee falalka ka geystay haddeer nairobi iyo meelo kaleba dhibaatooyinka ka geysta inay noocaas oo kale yihiin oo shareecada inay qiyaaskaas ka leeyihiin oo saxaabadaas inay la mid yihiin ka sharci ahaan ka daliil ahaan ayuu maxamed shuble soo saartay wuxuuna sheegay inuu arrintaas ka soo xigtay ama fatwadaas wuxuu ku u istinaaday ama u ictimaado uu sheegay inuu macnaha ka soo qaatay oo uu sidaas iftooday nin la yidhaha abubasiir oo lagu magacaabo cabdulmuncim mustafa xaliima oo aan ka hadli doono waana nin ka tirsan ragga arkaanta ama madaxda qaacida ururka alqaacida raggeeda ka tirsan oo u culumeeya ama u xumud madoobeeya isagu inuu sidaas iftooday ninkaas isaga ah kitaab la yidhaahdo asiyaasa waljihaad oo uu leeyahay ayuu saas ku sheegay ayuu leeyahay haddaba maxamed shible ninkaas la yidhaha abubasiir oo anaguna markii wuxuu yidhi ingiriiska uu joogay sida hadalkiisa nooga imaan doonta ayuu wuxuu yidhi annaguna waxaan ku sugannahay sulxi oo macnaha ingiriis ayaan magan macnaha ama aan kula jirnaa oon hoos joognaa dadka kale oo dirirayaahu oo ragga alqaacidada iyo ururadan dawaa'iftan asalafiya aljihaadiya sheegato oo takfiirka ah oo carrada qarxisaahuna inay mujaahidiin yihiin ayaguna ayuu abubasiir iftooday sidii oo kale inay nimankanuna mujaahidiin yihiin oo ay kenya jihaad kula jiraan isaga iyo raggiisa kale iyo dad kale oo muslimiinta ah oo kenya joogaahuna inay sulxi kula jiraan ayuu maxamed shible halkaas ku taqriiriyey waxaa intaasii dheer inuu la sii dardaarmay nimankii doonaya inay falalkaasoo kala sameeyaan oo wuxuu leeyahay dadkii doonaya ragga doonaya inay howlaha noocaasoo kala geystaan waxaan kula dardaarmaa inaysan waddamada ay falalka ka fulinayaan sida hadalkiisu waana noo imaan doonaa waana dhegeysan doonaa inaynan fiise ku gelin fiise yaynan ku gelin oo waxa weeyaan haddii fiise aad macnaa ku gashaan fiise haddii aad lagugu geliyo waxaa lagaaga sugan yahay amni inaad marka qadri samayso oo aad macnaha dadkii dhabar duleeliso kuu ogolaaday dalkoodii oo ku yidhi soo gal waxa weeyaan ma bannaan uu leeyahay laakiin bimacnaa ilaa hadalku madmuun iyo hadalku wuxuu leeyahay manduuq iyo mafhuume waxa weeyaan dhuumaalaysi iyo tahriib ku gala ayuu hadalka macnihiisu noqonaa asaga agtiisa inaan fiise lagu gelin oo aan saas loo qiyaamin oo la qadrinin ayuu arkaa inay dhib leedahay laakiin dabcan in tahriib iyo dhumaalaysi lagu galaaho wax dhiba agtiis kama muuqato sida manduuqa hadalkiisa ka waadixdaa haddaba fatwadaas sharta ah oo xaqiiqatan musiibo aada weyn ah oo xaqiiqatan fikrigii alqaacido oo lagu faafinaayo bismi culumanimo iyo weliba takfiirka digid iyo irhaabka digid ayuu maxamuud shible kanaalka la yidhaha somaali janal la soo fadhiistay shan iyo labaatankii bishii sagaalaad waa mar laba bilood iyo afar cisho laga joogo aniga waxaan ogaaday arrintaas iyadoo waqti mutaakhira ayaan ogaaday inaan joogana ma u malaynaya xataa markii fatwadan iyo uu jeedinayay ama meel aan wax ka ogaan kara maanan joogin hase ahaatee hadalku sida aan u sheegnay inuu yahay iyo inay wax ka beddelan yihiin hadalkiisi ayaan keeni doonaa maxaa yeelay imaamka la ibnu wasiir ulyamaani sida uu ku sheegay ithaaruulxaqi cala alkhalqi waxaa ugu wanaagsan qofka la naqdinaayo oo cadaaladda iyo insaafka ugu fiican in hadalkiisa isaga lasoo iraadiyo la keeno hadalkiisa kabacdina duldulaalka ku jira iyo fasaadka ku jira hadalkiisa in la bayaaniyo waa kan hadalkiisii aan dhegeysanno
sheikh maxay sheikh maxay tahay mowqifka muslimiinta kaga aadan taakulaynta dadkii dhibta ka soo gaartay dhacdadii wasigeed
alxamdulilah wasalaatu wasalam ala sala bacd su-aashani waa su-aalada maalmahan aada noogu badan ama s m s ha laguu soo qoray iyo qoraal ama telefoon ha laysku soo weydiiyo marka saddex arrimood aan bidhaamiya marka hore marka koowaad yaa sameeyey iyo yaan samaynin de masale xukun sharciga ma aha oo ciddii sheegatay iyo ciddii beenisay iyo ciddii qiratay iyo waa baab gaara marka labaadi waxaan ka hadlaynaa masale xukum sharci ah mowqif hadda muslimiintoo dhan kaga aadan dee ciddii mas-uuliya afhayeen ah baa qodobkaas si guud u cabiri karta midda saddexaad masalada masale u baahan weeye intaa ka badan inaan faahfaahino waayo waxaa jira khalti ama isdhexgelis fara badan oo laba dhinac ka imanaya dad diidan iyo dad ugu yeedhaya axkaam tafsiil iyo kala qaad iyo takhsiis lahayd oo qolo walba dhinaceeda ay isku wada xaabqaadayaan waa jinsiga waxay culimmadu munaadaraadka iyo manaatiqadu yidhaahdaan mukhaalataadka iyo safsatada iyo aada ugu badan mas'aladani waxay farac ka tahay muslimiinta kenya degan ummaddan ay la degan yihiin aan muslimiinta ahayn calaaqadii xiriirka ka dhaxeeyay wasfigiisa fiqiga ee sharciga muxuu yahay masalada koobaad masalada labaadii hadday qayb muslimiinta ka mid a iyo dowladda muslimiintu ay ku dhex nool yihiin ee xiriir go-an oo fiqiga ka dhaxeeyo xiriir colaadeed oo ka duwan ka dhaxeeyo muslimiinta meeshaa joogta sharcan inteen leeg buu saamaynaya markii wasfiga hadda kenya la yidhaahdo laba arrimood baa u baahan in la kala qaado muslimiinta kenya ah oo waxaan dhacaya iyo hadda dagaaladan iyo ururadan iyo kooxahan ishaysta ka horreysay dee xiriirkooda oo calaaqada ka dhaxaysaay muddo dheer ay soo jirtay wasfi fiqhi iyo sabab ay qaab ay ku soo bilaabatayna lahayd iyo axdaatan soo korodhay oo soomaaliya marka la tago qayb muslimiinta ka mida iyo kenya uu dagaal ka dhexeeyo runtii waa laba mas'alo oo qolo walba mid walba dadka qaarkii ay moodayaan inay si isu xambaarayaan waxaa muhima masalada koobaad inaan baraarujiyo muslimiintu iyo gaalada xiriirka ka dhexeeyaay laba mid buu noqdaa imaa xarbun wa imaa cahdun inay nabad ka dhaxaysay heshiis iyo inuu dagaal ka dhexeeya labadaa mid wey heshiiska nabadda ee ka dhaxeeyaay saddex weji buu yeeshaa inuu mid daa'ima yahay oo muslimiinta lagu hoos nool yahay oo dimmaa la yidhahdaa waa muslimiinta awoodda leh gaaladuna nabad bay kula nool yihiin xataa yuctul jizyata can yadi wahum saakhiruuna kuwa ilaahay qur-aanku yidhi wey inay tahay cahdigoodu hudna iyo heshiis qolo walba meeshooday joogaan aan kala nabad gallaa la yidhi waana tii nabigu xudaybiye reer maka uu la galay oo kaleeto nooca saddexaad waxaa la yidhaahdaa ammaan qof ama dad gaar ah oo qaab nabadgeliyo qolada kale ugu gudbay ama waxay noqon kartaa dacwo iyo diin inuu dhagaysto wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiruu xataa yasmaca kalaam allahi baa ka mida waxaa ka mida inuu wafdi la diray yahay ama rusul yahay oo nabigu yidhi calayi salatu wasalaam lowlaa ana arusula laa tuqtal nimankii musaylamo ka yimid ee yidhi nabigu musaylamatulkadaab inuu nebi yahay ma rumaysantihiin waxay dhaheen haa ibnu nawaaxa iyo ragga lamidka ahaa markaasaa nabigu alai salaam wuxuu yidhi haddaan rususha iyo wafuudan la dilin maahane waa idin dili lahaa marka gaalka wafdiga ka yimid ee muslimiinta colka lahaa wafdiga iyo ergadan la isu soo diray lama dilo waxaa ka mid a tujaarta bise xadiidka jaabir oo turuq dhowra can abi zubayr lagaga wariyey uu leeyahay waxaana laga reebay can qatli tujaari lmushrikiina ganacsatada dadka u yimid nooc ammaan ay curfiga lahaan jireen qaabab saas oo kaleeta ama qof muslimiinta ammaan siiyey sidii umuhani markii maka la furtay dadka qaar ay ammaan siisay walaalkeed cali intuu yidhi waan dilaya cali bin abi aalib oo nabiga ay u dacwootay oo yidhi ajarnaa man ajarti yaa umahaniin oo nabigu dimada muslimiintu ammaankay qaadaan waa isku mid yasca bidimatihim adnaahum buu yidhi ammaankaana way dhici kartaa qofka inuu dhiiggiisu ku nabadgalay in loo baahan yahay taas waa masalada koobaad masalada labaad waxaa sharcan bannaan oo dhacda nusuusta kitaabka iyo sunnaduna tilmaameen muslimiinta iyo gaalada xiriirka ka dhaxeeya inuu qaybsami karo iyadoo qaar hudno iyo heshiis iyo nabadi ka dhexayso in qaarna colaad iyo dagaal ka dhexayn karo oo weliba colaad iyo dagaalka xataa hadday diin tahay diin noqon karto amaa kitaabka ilaahay ilahi subxana wa taala sooma dhin qur-aankiisa wain istansaruukum fi اddiini facalaykum الnasr ilaa calىa qowmi baynakum wa baynahum miihaaq hadday dad muslimiin iyo gaala isaya muslimiintu gargaar iyo gurmad diineed idinka dalbaan u gurmada inay tahay qolada ishayaan qolo heshiis nabad idinka dhexeeya maahane oo dee qolada ishayaan muslimiinta heshiis nabad idinka dhexeeyo diin xataa uguma gurman kartaan ilaa calىa qowmi baynakum wa baynahum miihaaq halkaa waxaa ka garanaysaa iyadoo gaalada dad muslimiina dagaal weliba diinad isku hayaan inay dhici karta qayb kaloo muslimiinta heshiis iyo nabad aynan u soo gurman karin gaalkuna dhiiggiisu uusan ugu bannaanayn ay dhici karto xilliga nabigana way dhacday sala allahu aleyh wasalam nabigu reer makoo dagaalka iyo badnaa ka dhexeeyey heshiiska xudaybiyuu la galay heshiiska qodobadiisa waxaa ka mid ahaa qof kasta oo maka ka soo baxsada oo muslin ah in la celiyo qaar buu nabigu celiyey alayh salatu wasalaam kadib raggii la celiyey oo soo fakaday qayb ka mid ah abuu basiira raggii lamidka ahaa duurkay galeen iyaga iyo qoraysh colaad baa ka dhexaysay nabiga calayi salaam iyo qoraysh iyo muslimiinta guudna nabad baa ka dhexaysay nimankaasi waxa laale meesha ay qoraysh ku arkaan hadday boobayaan hadday dhacayaan hadday dilayaan jidadka u istaagaan way isu fasaxnaayeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintuna hiil iyo garab uma ahayn maadaama iyagu heshiis iyo nabad ay ku jiraan waayo qofka muslimka asaasiyaadka diintiisa waxaa ka mid ah inuu adarka qadriga iyo ballanfurka iska ilaaliyo waa calaamaatu nifaaq hadday noqoto inaad heshiiskii nabadda idiin dhexeeye gaalka aad ka baxdo wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa banaanka niyo ballantii waan ka baxay heshiiskeenni wuu burburay saacaddaa laga bilaabo waa ina colaad iyo xerexere inaad dhahda wey laakiin heshiis baan korka kagala jeri hoostana waan ka waan kaga dhufan taa lama ogola taana waa masale kaleoo sharciyaho ay tahay inaan la ysku qaadin okay inta haddaan ka soo degno muslimiinta kenya anu inta aan garanayo waddankan dowla islaamiya ka jiri jirtay gaar ahaan xeebaha u badan oo xeelahan saaxil sharqi hadda la yidhaahdo bannaankan ka soo koreeya duurka ah baru zinjikii la dhihi jiray waay mamaalig badan baa soo martay mamlakatu kilwaayo mamlakatu laamo iyo xubnaha muslimiin waxaa u dambeeyey al abu saciid nimankii la dhihi jiray cumaaniyiinta ee saciid barkhash iyo ahaa waa ki jarmalku markuu xeebahan qabsaday kadib ingiriisku ka xoog batay qarnigii sagaal iyo tobnaad dabayaaqadiisii ilaan jarmalku xilliyadu yimid waxaan u marayay ingiriiska kun sideed boqol sideetan sideetan iyo sagaashan bay ahayd ingiriiskii iyo aala abu saciid heshiis baa dhex maray bimuujibiha xeebaha ay ku wareejiyeen muslimiintuna xuquuqda iyo xuquuqda ha yeesheen ku dhahan xilligaana sultada muslimiinta matalaysa iyagay ahaayeen heshiiskii waxyaabo badan sidii uma fulin laakiin wax rasmiya cid muslimiinta matalaysa oo heshiiskii wax ka duwan gaadha anigu weli ma arag saas darteed insixaabka asalkii wuxuu keenayaa muslimiinta kenya iyo dadka aan muslimiinta ahayn shacab iyo dowladkay dooni ha noqotee heshiiska ka dhex calaaqada fiqiga ee ka dhexaysa calaaqatu hudsu cahdin wa sulxin waay hudna waay hudnadu waxay keenaysaa dhiig inaan laysku xadgudbin maal inaan laysku xadgudbin inaan diin laysku xadgudbin cirdi inaan laysku xadgudbin taas waxaa ka duwan calaaqada kenya iyo ka dhaxayn karta urur muslimiinaho ay dagaalamayaan iyagana calaaqatu xarbin iyo dagaal weeye fiqiga sharciga dee wixii dil iyo wixii ama xoola kala qaadasho ama hanimo ku magacow ama dagaalana waa fiqhi sharciyo iyagana calaaqa gaara wey waa tii abuubasiire iyo reer quraysh ka dhexayn jirtay oon saamayn ku lahayn tii nabiga iyo quraysh ka dhexayn jirtay muslimiintu waxay noqonayaan haddaynan sulto iyo cid matashiya cahdigii aan jebinayna ku heshiinin ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum miithaaqun bay tegayaan saas darteed waxaa dadka waxa ishkaalka jira wuxuu yahay kii cahdiga yahuudnada ku jirayna wax walba inuu isaga tiisa ku camimo wax walba xukunkaa la wada siiyo camimaya kii isagu xaalatu xarbin kula jirayna wuxuu camimayaa xaalatu xarbin in lagu wada jira dadkao dhan waana taan lahaatay culimmada qaar yidhaahdaan culimmadii mashaayikhda waxay nooga sheegi jireen anu maarag meel ay ku qoran tahay alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala nin xakiim ahaa inuu dhihi inuu yidhi aafatu lcilmi aliطlaaqu fii mowdici ataqyiid wtacmiimu fii mowdici takhsiis cilmiga waxaa beledu ka raacdaa oo si xunoo ku khaldamaa meel la kala saari lahaa markaad isku wada qaado oo hal meel xukunkeeda waa maris marsaa darteed muslimiinta takyiifkooda qaybtii dagaal ku jirtana calaaqadoodu waa calaaqatu xarbin qaybtii cahdi iyo hudno iyo heshiis ku jirtana calaaqatu cahdin wa hudnatin wey ayib intaa waxaa sii dheer marka calaaqada labada xarbiga ka dhaxaysaay de waa colaa dagaal labada kale cumuumka qowluhu bay tegi cinda ahli اlcilmi mufasiriinta o dhan akhri laa yanhaakum اllahu can اladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim wixii biri iyo ixsaan iyo cadaalad ah dembi maaha la iskamana reebin aayaddan sida- sida bukhaari ay warinayaan sufyaan ibnu ciyaana wuxuu leeyahay waxay ku soo degtay asmaa binta abibakar hooyadeed mushrikad reer quraysh ahayd xilligii heshiiskay timid iyadoo wax ka doonaysa asmaa hoo- nabiga weydiiso hooyadii way ii timid wahiya mushrikatun wahiya raaqibatun waxbayna iga doonaysaa nabig wuxuu uhi shiri ummaka hooyada xiriiri waxsi waayo xilliga cahdi yahuudna lagu jiraa haddii cahdi yahuudniya heshiis lagu jira in laysku xadgudba lama ogola xataa qofkii aad disho xaaladaas waad magdhabi caamiriyiintiisu nabigu magtooda u bixiyay sal alla alay ali wasalam ayib intaa marka laga soo gudbo ciddii calaaqadoodu ay xarbi ahaydna xarbi baa ka dhexeeya fiqiga sharciga ah ciddii calaaqadoodu silmi iyo cahdi iyo nabad ay ahaydna nabadii iyo silmigii iyo cahdigii baa ka dhexeeya marka laba isku heli maayaan muslimiintu in halkan aan joognaa waan degannahay nabad baa naga dhaxaysa ilmahayagii reerkayagii maalkayagii dhiiggayagii diintayadii aan nabad gallo ay weji ka noqoto weji kalena col baa naga dhaxeeyo annaga waa noo bannaan tahay ay gasho ma lahayn ayib laba arrimood aan ku baraarujiya marka intaa kadib muslimka xaaladda dagaalka ku jira laba arrimood oo khalata inuu gala sharciga ma bannaana qaybta muslimiinta ah mana hadda qadiyadu tusaaluhu kenyan baa lagu soo qaatay meelo badan bay ka dhacaysa ila muslimiintu waxaan ka hadlaynaa waa muslim soomaali ha noqdo hindi ha noqdo carab ha noqdo baajuun ha noqdo afrikaan kale ha noqdo cidduu dooni ha noqdo axkaamta fiqigana soomaali iyo carab iyo baajuun ma kala qaadeen muslim oo dhan bay saamaysaa laba arrimood haddaba ninkii xaaladiisu silmi tahay qadarka iyo ballanfurka ha iska ilaaliyo ninkay xaaladiisu xarbi tahayna laba arrimood ha iska ilaaliyo waa midda koobaade cidda uu og yahay ama xukunkeedu sharciga yahay cahdi iyo hudna inay ku jirto cahdiga iyo hudnada buriya oo qadri iyo khiyaano sameeya inuu ugu yeedho dacwa ila almacsiya wey ma banaana masalada waxaa aada uga hadlay nin la yidhaahdo ragga reer suuriya hadda dagaal kaga jira ka mid a abubasiira la yidhaahdo websitena waa leeyahay risaale wuxuu leeyahay la yidhahdo aljihaad huwa siyaasa qodobkaasaa ka mid wuxuu ka hadlayo muslimiinta ingiriisku joogay markaas ingiriiska nabadda ugu dhex nool ee musta- a- a- ammaanka ku dhex jooga qadri inaan loogu yeerin iyo axkaamta sharciga iyo dalaa'il badan buu ka hadlayay marka meesha waad ka haraadin kartaa asuusa sharci usuusha sharcigana waad ka qaadan kartaa mid labaadna cidda muslimka ah inta wadan ee dagaalku ka dhexeeya gaalada ee wadankoodii intay tagaan waxay u geysan karaan u geysanaya hal qadiyad ha iska ilaaliyaan inayna fiiza ku gelin wadankaas fiizadu waa caqdi iyo heshiis ammaan iyo nabadgelye ah ammaan iyo nabadgelye haddaad ku gashana adna xaq baad u leedahay inaad nabad gasho haddii lagu bogi waaye in lagaa iska masaafuriyo fa abliqhu maamarahu ay noqoto adiguna lagaa nabad galo caqdiga ammaanka haddaad ku gashana adigu wixii ammaankaa ka duwan eed samaysaa qadar weeye haddaad rabta inaad wax samayso u cilaami fambid ilayhim calaa sawaadi cahdigii bannaanka u dhig laakiin waxaa hubaala dadka muslimiintihi wixii ay rabaan ee ilaahay ku raaligelinayaan waxay ku gaadhaan ariiq ilaahay raalli ka yahay inaad ariiq qadri iyo khiyaano iyo dembi u marto kolla waxaad wanaagsan ku hirgelin maysid oo yeelan ka noqonin muslimiintu qaacidadii miikaalifi- mi- miikaafiriyada ahayd alghaayatu tubariru lwasiila anu wax fiican baan u socdaa wax kasta oo xaaraanan u mari hadday kaa noqoto dee qofkii ridaa ilaahay markuu gaadhayo waxa u socotee wanaagsan waxba dariiq xalaaloo wanaagsan aad u martaa lagaa rabaa wabillahi towfiiq
Een, haddaba een, waa waadax arrintaasu waxaan u malaynaa hadalka manduuqiisa iyo mafhuumkiisuba waa ku waadax maxamuud shible dhacdadii wastigeed nimankii sameeyey mujaahidiin ayay u yihiin waxayna qiyaas ahaan haystaan qiyaaskii abubasiir saxaabigii la oran jiray iyo raggiisii ayay la mid yihiin Een, arrintaasna wuxuu ka soo cuskaday oo sidaas u iftoodu sheekh ka dhigtay waa nin la yidhaahdo abubasiir oo asagu kunya ahaan saxaabigaas oo kale kunyadiisa iska dhigdhiga oo macnaha sidaas ma- magac ahaan sidaas ayuu wax ku qoraa sidaas ayuuna sheegtaa cabdulmuncim mustafa xaliima ayaana la yidhaahdaa kitaabkiisana waan hayaa hadalladiisa waan akhrin doonaa waana nin arkaanta ama marjiciyaadka alqaacida ka tirsan ninkaas fatwadiisii ayuu ictimaaday nimankaas la yidhaahdo shabaab ama alqaacido oo falkaas geystay waa mujaahidiin Een, waxaa kale oo uu ku caddeeyay halkaas inuu u dardaarmay inaysan nimankaas wax khiyaanaa samayn maadaama jihaad ay ku sugan yihiin inay qiyaamo iska ilaaliyaan iyo qadri intaasunbuu kala dardaarmay wax dhiba oo ay iyagu inay geysteen uu u arko ama islaamka iyo muslimiinta inay logooyo ku yihiin ama sumcadda islaamka iyo muslimiinta inay dhib u geysteen ama wax dhaamijaba inay geysteen oo asagu halkaas uu ka jeediyey ama dhaliilo oo halkaas ka jeediyey lama arko falsafadaas faraha badan leh iyo hadalkaas faraha badan leh waxa uu maxamuud shible la soo warwareegayay intaasun bay ahayd natiijadees natiijadiina waa la dhegeysto oo waa taas waxaa kale oo walaalayaa loo baahan yahay in la ogaado inaan la isdhihinin hadalkan isaga ah ayaa sida ka noqday oo fa- oo fatwadan ayaa la simbirirhaxtay wadaadka oo si ka noqotay ama fatwadu way ka qaldantay ama sibay isu tusisay si aysan dadka qaarkood isu dhihinin ayaan waxaan leeyahay maxamuud shible hadalkan karnaalka uu ku yiri kaliya nin yiri hadalkaas oo kaliya hadal nin uu ka soo fulay maahan ee inay alqaacido ama shabaab ha noqdeen ama keyrkood ha noqdeene ama daalibaan ha noqdeen ama xisbulislaamkii baaba-ay ha noqdeen ururada noocaasa ah ee tadarufka iyo takfiirka qaba ee dadka islaamka iyo muslimiinta dhibaatada weyn u soo jiiday ee dhulkoodii gaalada u banneeyey oo dhiigoodii wax iyagu- wax iyagu ay laayaan dadkii muslimiinta ahaa iyo qaar ay sabab u noqdaan in la laayo oo madaafiicay kusoo hogaamiyaan ka dhigay oo aan u nabad yeelin dadka muslimiinta laa cirdi walaa maal walaa naf walaa dal walaa diin ururada noocaasa maxamuud shible wuu ayidaa hadalkan af soomaaliga oo kanaalka ka yiri keliya maahane waxa uu hadalkaas ku qoraa carabi ahaan ayuu u qoraa dalabatu cilmigana wuu ku dhex faafiyaa dadka soomaalida oon carabiga aqoonin ayaa u haysta inuuna ninkaanu macnaha iyo dadka caamada ayaa af soomaaliga noocan oo kala iyo fasaaxada noocan oo kala ayaa loo maldahaa oo loo sulxiyaa hadalka laakiin dadka dalabatu cilmiga ah rasaa'isha maxamuud shible uu qoray iyo buxuudta uu qoray kulligeed wuxuu ku bayaaninaa inay nimankaas mujaahidiin yihiin qayladhaanta isaga iyo shabaab dhex taalaahuna waa farsamadii ayaad qaldaysaan laakiin mujaahidiin ayuu u arkaa laakiin jumlatan acmaasha ay wadaan alqaacido iyo shabaab iyo ururada isu ku magacaaba salafiya aljihaadiya ee takfiirka ah ee ummatu maxamed baabi'iyey ee culummadeedii iyo iyo dadka khiyaarteedii waxay laayaan iyo waxay gaalaysiyaan ka dhigay ee muslim khilaafka ah kulligood wuxuu maxamuud shible u arkaa inay yihiin dad mujaahidiina uuna garab taagan yahay uuna difaaca Een, calaa sabiili mithaal een, hadalladaas waxyaabaha meelaha ay ku cad yihiin waxa ka tirsan oo carabi ahaan uu ku qoray oo ku bayaaniyey oo ku ayidaayo oo bal iyaga dadkii wax ka sii sheega laftooda uu isagu sii hujuumayo Een, risaalada uu ku magacaabay tadkirat alawaaq waana madbuuc oo waa la dabciyey muqadamadeedu ku sheegaa inay mujaahidiin yihiin akhdaa inay leeyihiin labada kun iyo labaiyo tobanka haddeera oo qoyan ayaana la dabciyey masara lagu dabciyey dabcan anigu rasaa'ishiisa iyo waxyaabaha niman ninkaa dhaqdhaqaaqiisa waxyaaba badan aan kala socday waan dalbaday masran ka dalbaday waana la ii keeno waana hayaa Een, dadkana insha allahu tacala cumrigu haddii uu baaqi yahay waa lasoo hordhigi doonaa waana lagu dul akri doonaa ilaahay haddii uu yidhaahdo laakiin halkan waxa weeyaan waa kalimad iska caaj ee macnaha iska cujaala aan u mari doono oo aan kaliya ishaari doono waxyaabaha qaarkood rasaa'isha uu ku qo- buxuudta uu ku qoray waxaa ka tirsan sidaas Een, risaalada uu ku magacaabay الإشارات والدلائل تذكرة الأبواب وحو كما عاوي وحو كور الدين يا حسن الإشارات والدلائل إنه وحو كور الدين نكا ليرى حسن حسين الإشارات والدلائل أن وحي كجرتا موقع لغو مقابة اعتسام دوت كوم اعتسام دوت كوم أي كجرتا أن كل جدنا وحا كبوحا وحويان أن إيادو سيداس أي تاي أي وحو كأيدا الإشارات والدلائل تساعدو جدان وحا ليرادو أن إني الشباب يهين مجاهدين iyo alqaacido iyo ururada macnaha dirra oo daalibaan iyo ragga la midka kulligood wuxuu u arkaa inay yihiin mujaahidiin waa waxyaabaha aada loola yaabo oo ayaan darrada yacni shabaab waa laga digaa ictisaamkii ayaa laftoodu macnaha cajaa'ib kale iyo qaraa'ib kale oo min ashkaali bani aadam iska noqday oo waxa weeyaan xasaan iyo shabaabna waa laga digaa maxamed shible oo fikrigii faafinayana waxa weeyaan buxuudta iyo rasaa'isha uu qoray een, fadiilatu sheekh maxamed shible ayaa la leeyahay oo safxada ra'iisiga ayay ictisaam dotcom saaranta risaaladan hadda lagu magacaabo baxdigan lagu magacaabo alishaaraad wadalaa'il alishaaraad wadalaa'il safxada labiiyo tobnaad wuxuu ku leeyahay bal dhegeysta wuxuu yidhi washaykhu yaclamu sheekhu waxa weeyaan waa xasan xuseen washaykhu yaclamu ana طawaa'ifa aljihaadiya fi lcaalami cumuuman wa fi soomaali khusuusan لا تنحصر على ش- حركة الشباب المجاهدين التي يظهر الشيخ حصر الجهاد فيها wuxuu leeyahay ee aan hala ogaado sheekhu waa ogyahay ayuu leeyahay inay xarakaadka jihaadiga ah caalamka cumuum ahaan ee aan soomaaliyan khaas ahaan inaynan ku koobnayn xarakada shabaab almujaahidiin kuma koobna ayuu leeyahay een taasoo uu isku daya ayuu leeyahay sheekhu waa xasaane inuu isagu ku koobo jihaadka een jihaadka kuma koobna uu leeyahay kaliya nimankaas ee waxa weeyaan fa min alxarakaat aljihaadiya fi lcaalami fi lcaalami xarakaadka jihaadiga ah oo caalamka jooga waxaa ka tirsan xarakatu daalibaan alafghaniya xarakada daalibaan la yihahdo ee afghanistan ka dirirta ayaa xarakaadka jihaadiga ka tirsan washaykhu yaclamu thinaa- thanaa'i calayha waddifaaci canha Ah, wuu ogyahay anigu inaan ammaano inayna difaaca wuu ogyahay laakin laa yaraa dalika fi daahiri kalaamihi een, fi daahiri kalaamihi min munaasarati aljihaad laakiin sida ka muuqata hadalkiisa wuxuu leeyahay in anigu maadaama aan daalibaan ammaano een, inaan anigu jihaadkii u gargaaray uma arko sida hadalkiisa ka muuqata wa min alxarakaat aljihaadiyati fi somaal alxizbu alislaami xarakaadka jihaadiga ee soomaaliya joogana waxaa ka tirsan xisbiga lagu magacaabo alxisb alislaami alladii yara'asuhu asheekh alcaqiid kaasoo u hogaamiyo sheekha korneylka ah oo xasan daahir uweys la yidhaahdo daalibaan iyo alqaacido waa mid alqaacido waa daalibaan daalibaanna waa alqaacido shabaabna waa alqaacido alqaacidana waa shabaab Een, xisbu lislaamina waa iska alqaacido waa qaacidu ahaa dayshka isaga mid yihiin takfiirka isaga mid yihiin een, tawaasun la-aanta iyo wax- waxashinimada iyo qatliga ayay mid ka ahaayeen kulligood waxa weeyaan xukunka shareecada marka la yidhaahdo fawaariq kuwaanu saas ma yeelaan saasay yeelaan waa iska hadal rakiisa laakiin waxa weeyaan xaqiiqadoodu waa dawaa'if takfiir ah oo dadlaysa ayagii ayaana iscunay ummatu maxamedna waa cuneen ayagana waa iscuneen naar iyadii iscuntay ummaddiina cuntay ayay ahaayeen ummaddaasu maxamud shibli wuxuu arkaa inay yihiin dadkaas aada u jeedaa mujaahidiin hadalkaas isaga ah ama qaraarkaas isaga ah maxamuud shible ma ka tanaasulin ma ka tanaasulin waxa weeyaan saacaddaas anigu hadda aan hadlaayo ayay wuxuu ku taagan yahay hadalkaasu safxada ra'iisiga oo mowqaca la yidhahdo alictisaam dot com ictisaam dot com oo xarakada la yidhaahdo itixaadkii ama ictisaam waxa lagu magacaababa ay leeyihiin safxada ra'iisiga ayuu hadalkaasu saaran yahay safxada ra'iisiga ayuu hadalkaasu saaran yahay waana runtii ayaan darre aada u weyn oo ummatu maxamed hor taalla maxaa yeelay iyadoo laga digaayo shabaab haddana in rag kale oo fikrigii faafinaya een buxuudtoodii buxuudtoodii la faafiyo een maxamuud shiblena isagoo odhanaya takfiira ayaan ka digaa oo waxa weeyaan een daysh iyo waxa weeyaan dadlayn ayaan ka digaa isaga inuu fikrigii ku faafiyo ee bismi culumanimo iyo bismi ictidaal iyo bismi waxa weeyaan maaragtay muxaarabata maaragtay tadaruf iyo iyo iyo iyo- iyo macnaha iyo iyo takfiir ayaan la diriraa ama aan ka digaa bihaada inuu ku faafiyo madhabkii oo fi haadihi saaca uu f- uu internetka oo meel walba dalawato cilmiga iyo wixii carabi akhristaa ay ka daawanayaan haadi waa kaaritha waana musiibo aada u weyn runtii asal allah subxaana wa tacala an yarfaca albalaa- balaa can ummati maxamed can ummati maxamed Een, idan maxamuud shible maxamuud shible waxa weeyaan mowqifkiisa ku aadan een, xarakaadkaas lagu magacaabo xarakaadka jihaadiga oo isku magacaaba een, oo alqaacido leh oo daalibaan leh oo xisbul islaam leh wuxuu u yaqaanaa inay mujaahidiin yihiin falalka ay geysanayaan oo sidii westgate leh ama 11 september leh ama qaraxyadii laga sameeyey steeshinadii ingiriiska ka dhacay ee loo bixiyey 77 ee labada kun iyo shanta dhacay ama ka dhacay safaaraddii Nairo- nairobi ku tilo maraykan ama daarisalaam ka dhacday kulligood waxa weeyaan waa waa falal ay geysteen dad mujaahidiinu dad mujaahidiina ayaa geystay agtooda maxamuudna saas ayuu u arkaa haddaba waxaa wanaagsan maadaama ay tahay kaarisadan kaarisa aada u weyn oo caalamiga inaan bayaanino maadaama mowqifkaas uu yahay mowqifka maxamuud shible inaan bayaanino mowqifka kibaar u ahlulcilmiga zamankan hadda aan ku noolnahay maxay ka qabaan musiibadan ama naasiladan ku habsatay ummatu maxamed maxay ahlulcilmigu ka qabaan caalamka ilaahay maxaa yeelay annaga soomaali haddaan nahay dad ayaa telefishinada uga muuqmuuqda dadkaasuna waxa weeyaan ninkii cimaamad qaata oo telefishinka ka muuqda haba sheekh ayuu noqday waxa noocan oo kalea ayayna daldalayaan qof ka warac samaynaysa ummaddii cirdigeedii iyo diinkeedii ma- way yaraatay waxaana weeyaan fataawida noocaana oo sharta ayaa ummaddii loo sulxinaa oo loo gudbinaa nimankii falalkan geysanayana waxa weeyaan shareecadii in meel looga luuqluuqo oo la banneeyo falalkoodii ee la daahirsado khilaaf iyo digitaan beenbeena ama shacabkii loo beenguuro ayay noqotay xaqiiqadii haddaba waxaa wanaagsan kibaarka ahlucilmiga dadka la yidhaahdo annagu soomaali ayaan nahay afrikaanaan nahay luuq yar ayaan ku jirnaa cajam ayaa la iska yahay caalamka ilaahay lasnaa fi lciri walaa fi nafiir kamaa yuqaal laakiin caalamku wuxuu leeyahy culummo caalamulcarabi kibaar ahlucilmi ayuu iska leeyahay culummo ayay leedahay qiblada dadka muslimiintaho bilaadulxaramayn kibaaru ahlucilmi ayaa soo maray kibaaru ahlu sunna ayaana jiray maantay kuwa nool iyo kuwa dhintana way leeyihiin dadkan mucaasiriinta oo noola oo waaweyn kibaaru cilmiga ahlucilmiga ah ee ilaahay subxaanahu watacaala aladiina jacala allahu lahum lisaana sidqin bayna almuslimiin waxaa ka tirsanaa ma- sheekh maxamed naasiruddin alalbaani oo imaamadnimadii imaamnimadiisa iyo cilmigiisa iyo fadligiisaba la wada qiray sheekh ibnu baaz ayaa ka tirsanaa Een, alfaqiih yani oo almujmac calaa fadlihi wa cilmihi wa imaamatihi oo waxa weeyaan sheekh maxamed maxamed ibnu saalix al cuthaymiin culamo kale oo joogta haddeer oo hay-ad kibaar culamaa iskale oo sheekh saalix alfawsaan uu ka tirsan yahay oo sheekh saalix alxaydaan uu ka tirsan yahay oo sheekh cabdilcasiis al sheekh muftiga uu ka tirsan yahay oo sheekha la yidhaahdo cabdilmuxsin alcabaad uu ka tirsan yahay oo uu kasii tirsan yahay een, culamo aada u waaweyn ayaa joogta sheekh saalaxa ayaa oo macnaha wasiir awqaafka uu ka tirsan yahay sheekh saalax al sheekh asaguna uu ka tirsan yahay dad waaweyn oo ahlucilmiga iyo dadka muslimiinta ha leeyihiin khaarij almamlaka ama khaa- daakhil bilaad alxaramayn iyo khaarijahaaba dad ahlucilmiga iyo bilaad alcarab al- al- alcarab walislaam ay iska leedahay dadkaas mowqif la yaqaano ayay ka leeyihiin falalka ay geysanaysa alqaacido xukunka marka ay ka qabaan maxamuud shiblana wuu yaqaanaa dalabatu cilmiguna in badan inay maqleen ayaa la arkaa laakiin waa inaan caawa wax ka bayaanayno inuu maxamuud shible asalba uu reed maray intaasu ahlucilmiga waddada uu qabo ama xalka uu arko in lagu xaliyo ummatu maxamed dhiiggeedii wuu daadanaa anhaar damawiya ayaa ka socota soomaaliya iyo keyrkeedba oo ay geysanayaan ururka la yidhaha alqaacido iyo dawaa'ifta tadarufka oo ay geysanayaan xalka ahlucilmigu ay arkaan oo arrimaha noocaas in lagula dhaqmo ay arkaan iyo xalka maxamuud shible uu arko inay iskhilaafsan yihiin tamaaman oo mashriq iyo maqrib ay kala jiraan horta waa in la bayaaniyo oo la ogaado maanta Een, waxaan leeyahay haddaba hadallada ahlucilmigu ay leeyihiin iyo fataawida ahlucilmigu ay leeyihiin oo ay uga hadleen nawaasi- naasilada noocan oo kale ah, ama falalka alqaacida ay geysanayso kulligeed waa mashhuur aqwaashoodiina waa la aruuriyey waxaa lagu aruuriyey kitaab la yidhahdo alfataawa alsharciya fi alqadaaya alcasriya aqwaashii sheekh ibnu baaz ibnu cuthaymiin een, sheekh muqbil ibn haadi alwaadici een, sheekh saalax oo muftiga sheekh- sheekh- culammada kibaaru ahlicilmiga oo dhan ma ayaa ka buuxda aqwaashoodii kulligoodna waxay wada qireen inay tahay afcaasha alqaacida ay geysanayso ama dhul islaam ha ka geysato ama dhul gaal ha ka geysatee inay tahay wada munkar sharcada ilaahayna meel aan ka soo gelin inayna tahay dalaal inay tahay daa'ifo da- daalla ah alfiad daallanay u bixiyeen saasaana loo yaqaanaa aqwaashooduna waa mashhuur aqwaashooda waa mashhuur fataawidoodana qofkii u baahan waa inuu u laabtaa alfataawa sharciya fi alqadaaya alcasriya waana inuu kale oo u laabtaa alijaabaat almuhima fi lmashaakil almulima oo lagu soo arooriyey aqwaashii sheekh saalaxa maarata alfawsaan haddaba ahlucilmigu waxay qireen nimankaas inay yihiin dad irhaab ah dad ahlu dalaal ah dad ummatu maxamed dab ku wada dad ummatu maxamed inay dab geliyaan mooyaane aan dab ka saarin sidaas ayay ahlucilmigu u arkaan Een, fataawidooduna way fara badan tahay oo anugu hadda ma soo wada naqlin karo laakiin waxaan doonaa inaan hadda soo naqliyo hal fatwo ama dhowr fatwo oo ay leeyihiin bacdu ahlucilmi wacalaa ra'sihim fadiilat sheekh maxamed ibnu saalix al cuthaymiin caleyhi raxmatullah wuxuu yidhi عليه رحمة الله ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين مركا أي صوت ظاهرين ضدك قاركود ee ku dhaqmaaya walaalaha qaarkood ee ku tasaruf tasarufkooda ama dhaqdhaqaaqooda ama tas- ama falalkoodu ay yihiin falal aan xikmad ku dhisnayn ayaa wuxuu yidhi waxaa fool xumaaday islaamka suuraddiisa ayaa fool xumaatay cinda algarbiyiina iyo gayr algarbiyiinba garbiyiinta aragtidooda siday u arkaan reer galbeedka iyo reer galbeedka la-aantoodba dadkii is- islaamka ahaa suuraddoodii iyo muslimiintii ayaa suuraddoodii shawahantay oo ay fool xumaatay وأعني بهم waxaan u jeedaa ayuu yiri أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس kuwaas tafjiraadka ka samaynaya dadka shucuubta inta dhex tagaan qaraxyada ka sameeya zacman minhum ana hada min aljihaadi fii sabiili illah iyagoo sheeganaya inay arrintaasu jihaad fii sabiili illahi tahay walxaqiiqatu xaqiiqaduna laakiin waxay tahay annahum asaa'uu ila alislaami wa ahli alislaami akthara bikathiirin mima axsanuu xaqiiqadu waxay tahay laakiin inay islaamkii iyo muslimiintii inay dhibaato weyn iyo foolxumo weyn inay u geysteen waxa ay wanaag oo ay la yimaadeen in ka badan inayna wanaag la imaanna wuu sheegi doonaa sheekhu inayna wanaag la imaanna sheekhu wuu sheegi doonaa wuxuu yidhi maada antaja haaulaa'i kuwaan maxay soo saareen ayuu yidhi maxay qabteen waxay soo kordhiyeen bal hala sheego waxa ay soo kordhiyeen hala sheego as'alukum hal hal aqbala alkufaaru cala alislaami dadkii gaalada ahaa islaamka miyay soo aadeen falalkan markay dhaceen kabacdi islaamka miyay kusoo raaceen sidaan oo islaamkiya sidaan lagu jeclaaday oo isdaaduu nufratan minhu wa ahli lislaami mase waxa weeyaan way ka carareen islaamkiina way ka carareen dadkii muslimiintahana way ka carareen yakaadu linsaanu qofku wuxuu ku sigtaa ayuu yidhi yuqaطi wajhahu wejigiisa inuu daboolo lacalaa yunsaba ilaa hadihi adaa'ifa almurjifa almurawica si aan loogu nisbaynin daa'ifadan mufsidada ah ee argagixisadaa si aan loogu nisbaynin inuu wejigiisa asturto oo aan la dhihinin kuwaan wadaadadii soo wadaadada islama ihidin si aan loo dhihinin inuu qofku wejiga qarsado si daa'ifadaas argagixisada aan loogu aan loogu nisbaynin ninka odhanaya waa argagixiso waa sheekh maxamed ibnu saalix al cuthaymin caleyh raxmatullah calmaani maahan ururadii argagixisala diriirkana maahan ee waa alcalaama alfaqiih almujmac calaa fadlihi wa fiqhihi ee la socda argagixisadaa si aan loogu nisbaynin inuu wejiga qarsado ayuu ku sigtaa ayuu yiri walislaamu islaamkuna beri'un minhaa islaamkuna beri ayuu ka ayuu yiri ka yahay ayuu yiri sheekhu beri'un minhaa islaamku beri ayuu ka yahay ayuu yiri islaamku beri ayuu ka yahay bimacnaa falka ay samaynayaan berinimada uu sheekhu leeyahay islaamku beri ayuu ka yahay takfiirintii la takfiirinayay dadka khawaarijta oo kale kuma cadda ee waxa uu beriga ka yeelaya waxa weeyaan waxa weeyaan islaamku beri ayuu ka yahay falalkoodu meelna kama soo galaan weeye ninka marka u luuqluuqaya wax oo odhanaya abubasiir ayay xukunkooda leeyihiin soo inuu been abuurto maahan soo inuu sharciga ilaahay ka been sheegay maahan ninka odhanaya abubasiir ayay la xukun yihiin soo maahan islaamku beri ayuu ka yahay ayuu leeyahay falkoodu islaamka meelna kama soo galo waa sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin caleyh raxmatullah xataa bacda an furida aljihaadu sheekhu wuxuu yihi xataa markii jihaadkii la farad yeelay maa kaana asaxaabatu yadhabuuna ilaa mujtamaci alkufaari yaqtuluunahum abadan xataa markii islaamka la farad yeelay dadka muslimiinta inta gaalada aadaan oo dhex tagaan falalka noocan oo kaleah falal doqomeedka oo kale iyo umuladoxnimadan oo kale mayna samay jirinin ya ilaa bijihaadin lahu raayatun min waliyi min waliyin qaadirin cala aljihaadi ilaa raayo jihaad calan leh oo laba ciidan iska hor imaanayaan mooyaane waxa falalka noocan oo kaleah falal doqomeedka dadka muslimiinta ma ayna samay jirinin amaa hada alirhaabu amaa irhaabkan iyo argagixisanimada noocaanu fa huwa wallaahi naqsun cala almuslimiin wallaahi wuxuu yidhi islaamka wuxuu ku yahay lugooyo waa nusqaan ayuu islaamka ku yahay ayuu yidhi irhaabkan waxaa irhaab odhanaya hawyaa waaye dhegihiina walaalayaal u fura ma ahan nin calmaaniya ma ahan urur argagixisala dirirna maaha waa sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin caleyh raxmatullah wuxuu yidhi irhaabkaanu wallaahi nusqaan ayuu ku yahay ayuu yidhi dadka muslimiinta ah lugooyo iyo dhibaato ayuu ku yahay weeyaan wuxuu yidhi uqsimu billaahi ilaahay ayaan ku dhaartay haddana ayuu yidhi sheekhu waxa ku dhaaranayaahu waxa weeyaan waa sheekh maxamed ibn saalix al cuthaymiin oo ku celinaya dhaartiisa labada jeer liannana najidu nataa'ijahu maxaa yeelay mirihiisa waan aragnaa ayuu yidhi maa fi natiija wax miraa ma lahan ayuu yidhi bilcagsi bal bilcagsi fiihi tashwiihu sumca waxa weeyaan miraha uu leeyahay waxa weeyaan in islaamka iyo muslimiinta la shawihaa sumcaddiisa walow annana salakna alxikma haddii aan xikmadda iyo wadada saxda qaadi lahayn fataqayna laha fii anfusina ilahayna aan lafehna uga baqi lahayn wa aslaxna anfusana lafehnana aan hagaajin lahayn uma xaawalna islaaxa hayrina hayrkeena aan hagaajin lahayn biduruqi sharciya dariiqada sharciga haddii aan ku hagaajin lahayn lakaana natiijatu hada natiijatan tayiba natiijada noocaanu waxay noqon laheed natiijo aada u miro leh ayay noqon laheed ayuu yidhi sheekhu sheekhu sidaas ayuu yidhi haddaba halkaas waxaa ku cad hadalkaas sheekhu wuxuu ku leeyahay sharid la yidhaahdo sharxu usuul tafsiir wejiga koowaad ayuu ku leeyahay waa wuxuuna ku jira hadalkaasu shabakada cankabootiga ama internetkana wuu ku jiraa khulaasada hadalka sheekhu wuu cad yahay dadkaas wuxuu yihi islamka iyo muslimiinta waxa weeyaan way shawaheen dhibaato ayayna u geysteen wuxuu sheegay inay argagixisan yihiin wuxuu laba laba jeer ku dhaartay sheekhu inuu islaamku beri ka yahay ficilkooda iyo waxa ay samaynayaan waxa uu sheegay sheekhu inay irhaabiyiin yihiin oo argagixisan yihiin soo ma aragtid idan wuxuu kale oo sheekhu kusii bayaaniyey inaynan wax miraa falalkoodu inaysan wax miraa lahayn bal mirahoodu inay tahay kaliya islaamka iyo muslimiinta in lalu gooyo oo sumcaddooda la shawiho fatwadaas iyada ah markii aan ogaanay oo sheekha la yihahdo sheekh maxamed ibnu saalix aluthaymiin caleyh raxmatullahi uu iska leeyahay waxaan akhrinaynaa fatwo kale oo uu iska leeyahay sheekha la yihahdo sheekh saalax alfawsaan caleyh raxmatullah sheekha waxaa la yidhi hal qiyaamu bilikhtiyaalaati wa camali atafjiiraati fi lmunsha'aati alxukuumiya fi bilaadi alkufaari daruuratun wa camalun jihaadiyun jazaakum allahu khayran masaxanta ayaa la yidhi sheekh in la sameeyo assassination iyo qarxin dhulka gaaladaa in lagu sameeyo iyo saldhigyadooda ay leeyihiin daruuro jihaada ma tahay oo arrintaas ka daruur ahaan in falalkaas la geysto jihaad daruur ahaan ma u noqonay oo arrintaas ma bannaanta ayaa la yidhi su-aasha waxa lagu weydiinaya sheekhe waxa weeyaan alijaabaat almuhima fi lmashaakil almulima waana safxada lixdanaad su-aasha waxa lagu weydiinaya wuxuu yihi sheekhu aljawaabu jawaabtu alikhtiyaalaatu assassinationka iyo watakhriibu in wax la kharibaaho amrun laa yajuus waa arrin aan bannaanayn ayuu yihi sheekhu liannahu yajuru cala almuslimiina sharan wa yajuru cala almuslimiina taqtiilan wa tashriidan wuxuu dadka muslimiintana usoo jiidaa ayuu yidhi in la gumaado lana barakiciyo hada amrun laa yajuus arrintaanu ma bannaana inama almashruucu maca alkufaari laakiin waxaa bannaan in gaalada lagula macaamilaa aljihaadu fii sabiili illaahi wa muqaabalatihim fi lmacaariki ida kaana cinda almuslimiina istidaaca haddii dadka muslimiinta awood ay leeyihiin in ciidan lagala hortago oo sidaas loola diriro ayaa bannaan oo kali ah idaa kaana cinda almuslimiina istidaaca yujahizuuna aljuyuush ciidamada waa inay kiciyaan wayaqzuuna alkufaar dadka macnaha dadka gaaladana waa inay ku duulaan wayaqtuluunahum kamaa facala nabiyu sala allahu aleyh wasalam sidii uu rasuulku yeelay oo kale waa in ay sameeyaan amaa wuxuu yihi sheekhu takhriibka in wax la kharibo iyo ama atakriibu walikhtiyaalaatu ama kharibitaanka iyo assassinationku fa hada yajuru cala almuslimiina sharan arrintaasu dadka muslimiinta waxay usoo jiidaysaa ayuu yihi sheekhu shar iyo dhibaato ayay usoo jiiday hada waa taqdiirka ahlucilmigu ay leeyihiin falalka noocan oo kalea oo faldoqomeedka ahu inay dhibaato soo jiidayaan jihaadkuna wuxuu raacsan yahay maslaxada haddii maslaxa loo arko sida ahlucilmigu ay qarireen in inuy arrintaasu ay keenayso maslaxo iyo wanaag keenayso oo ay takhriiriyaan dadka ahlucilmiga oo ahluxalli walcaqdigu ay arkaan waxa weeyaan waa in lagu dhaqaaqo wixii la arko oo ayna tawafur tahay markaas awooddii iyo cuddadii iimaanigaha iyo cuddadii caskarigaihe labaduba ay wax ka yaalaan amaa assassinationka iyo takhriibku dadka muslimiinta dhibaato ayay usoo jiiday ayuu yiri war rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam yowma kaana fii maka maalintii maka uu joogay qabla alhijrati hijrada markii yani intaynan qabla hijradii intaynan dhicinin ka hor kaana ma'muuran bikafil yaddi wuxuu ahaa rasuulku sal lla alay wasalam in wuxuu amar loo siiyey in uu gacantiisa ceshto oo unan wax dagaala samaynin alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimu salaata wa aatuu zakaata saas ayaa wuxuu yidhi amarkaas ayaa la yiri ayaa la siiyey oo waxaa la yidhi miyaadan arkinin kuwii lagu yiri gacmihiina ceshta oo salaada ooga sakadiina la bixiya dadkii lagu yiri miyaadan arkin ayaa lagu yiri ma'muuran bikafil yaddi rasuulku wuxuu ahaa mid la amray in gacantiisa u ceshto can qitaali alkufaari liannahu laysa cindahum istidaaca liqitaali alkufaari maxaa yeelay awood umaynan lahayn dadka gaalada inay la diriraan ayuu yiri walow qataluu axadan min alkufaari haddii ay dadka gaalada mid wax ka dili lahaayeen nin ka dili lahaayeena laqatalahum alkufaaru can aakhirihim gaaladu kulligood dadka muslimiinta inta u yimaadaan ayay cagta mari lahaayeen wasta'saluuhum can aakhirihim kulligoodna wuxuu yidhi waa cirib jari lahaayeen liannahum aqwa minhum maxaa yeelay waxa weeyaan way ka awood badnaayeen wahum taxta wad'atihim wa shawkatihim ayaguna waxay hoos taagan yihiin yacni shawkadoodii awooddoodii ayay hoos joogeen wuxuu ku leeyahay sheekhu oo uu ku bayaaninaa meeshan kalena in wuxuu sheekhu halkan haddana ku bayaaninaa oo safxadaas aan sheegnay safxada saddex boqol labaatan iyo shanta uu ku bayaaninaa sheekhu in dadka noocan oo kale ah oo yidhaahda arrimaha noocan oo kale ah waa jihaad ama sida maxamuud shible uu wax ugu luuqluuqay jihaad iyo daliil u raadraadiyaahu oo shareecada meel ka soo gelayaahu inay ayuu xukun saaray sheekhuna halkan aan dhegeysanno وإنما يقول إن هذه الأمور من الجهاد أحد الرجلين
waxaa yidhaahda uu yihi sheekhu halkaanna in ay arrintaanu jihaad tahay waxa she- iftooduu yidhi ama sheega oo waxaanoo kale jihaad ka dhiguu yidhi laba nin midkood imaa jaahilun bilislaami waljihaadi waljihaadi saxiix imaa qof jiha islaamka jaahilka ah iyo jihaadka saxiixa wa hada aljaahilu laa cibrata lahu laa cibrata bihi walaa biqowlihi jaahilka noocaas oo kale oo islaamkii iyo jihaadka xaqaba jaahil ka ah laa cibrata bihi wax cibraha uu leeyahay qofkaas iyo hadalkiisu midna ma lahan wa imaa muqridun ama waa nin dan gaara leh oo yuriidu alqada'a cala alislaami wa tashwiihi alislaami bi hadihi dariiqa ama waa nin dan gaara leh oo is- dasiis madsuus ku ah muslimiinta ee doonaya islaamka iyo muslimiinta inuu ka takhalluso sumcadoodana shawiho walaa xawla walaa quwata ilaa billaah haddaba ninkii wuxu luuqluuqay oo shareecada meel meel ka soo geliyey falalka alqaacido waa labadaas nin midkood waa inuu ogaadaa qofka waxaanu kala iftooday inuu labadaas nin mid yahay waa sidaas Een, wuxuu kaloo haddana sheekhu een, ku caddaynaa kelimadan kale waa sheekh saalix alfawsaan caleyh raxmatul xafidahu llahu yeh kitaabka la yidhaha alfataawa alsharciya fi alqadaaya alcasriya oo uu jamciyey maxamed ibnu fahd alxuseyin ayuu wuxuu ku leeyahay safxada boqol labaatan iyo toddobo een, arrin kale ayuu ku bayaaninaa oo wuxuu leeyahay dadka noocan oo kalea oo ku sheega sidaan hadda maxamuud shible uu wax ugu luuqluuqay oo shareecada meel uuga soo gelishay falalka noocan oo kalea dadka noocan oo kalea sameeyaahu ama jihaad waxaan ku magacaabaahu inay kadaaban yihiin shareecada ilaahay ku been abuurtay ayuu sheekuna bayaaninaa bal halkaan aan dhegeysanay wuxuu yidhi wa min alcajiibi ana haaulaai almuctadiina alkhaarijiina calaa xukmi alislaam nim- waxyaabaha cajiya ibtala waxaa ka tirsan kuwaas khaarijiinta ah ee muctadiinta ee xadgudbay een, oo xukunka islaamka ka baxay yusam- yusamuuna camalahum hada jihaadan fi sabiili illah arrimahan noocan oo kalea iyo takhriibkan ay wadaan ayay waxay ka dhigayaan wuri jihaad fi sabiili illah wa hada min acdami alkadibi cala allah arrimahan noocan oo kalea waxay weeyaanu leeyahay waxya- waa been abuurkan ugu weyn oo ilaahay subxaana wa tacala lagu been abuurto faina allaha jacala hada fasaadan walam yajcalhu jihaadan ilaahay subxaana wa tacaala waxa noocaan oo kalea wuxuu ka dhigay fasaad ee ee wuxuu yihi jihaad kama dhiginin haddaba walaalayaal waa in la ogaadaa maxamuud shible markuu arrintan u luuqluuqay oo uu yidhi arrintan iyada ah oo daliilka meel uu shareecada meel uga magmagay oo uu daliilka uga raadiyey waxa weeyaan shareecada ilahay wuu ku been abuurtay waa been abuur cad ninkii falalka alqaacida ku magacaabay jihaad waa muftari cala allahi wa calaa kitaabihi wa calaa sunnati nabiyihi sala allahu aleyhi wasalam waana inuu si calana u toobad keena waa inuu kanaalkii uu soo fariistay oo beentan uu ka sheegay oo dadka muslimiinta u akhriyay inuu soo fariisto waana inuu ka toobad keenaa hada aladii yajibu caleyh in kaana yansaxu nafsahu wayansaxu lmuslimiin ha wa- haddii uu lafiisan u naxariisanaayo dadka muslimiintana uu naxariisanaayo waa inuu si calana uga toobad keenaa wax noocaan oo kale ah falalka noocaana oo la faafinaayo oo diinka ilaahay meel laga soo gelin tagaayo waxa weeyaan kulligood waa kadib iyo iftiraa cala allahi wa calaa rasuulihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh Een, intaa dabadeed waxaa noo soo raaca inaan bayaanino Een, qiyaaska uu maxamuud shible uu siiyey oo uu ku qiyaasay afcaasha nimanka la yidhaha shabaab ay sameynayaan ama alqaacidda ay sameeyaan uu ku qiyaasay een, abubasiir kii saxaabiga ahaa ma saxan tahay arrintaasu waxa weeyaan qiyaaskaanu isaga uhu isaga uhu ee uu sheegay een, waxa weeyaan oo uu ku macnaha ku qiyaasay falalka alqaacidda ay sameynayso falalkii abubasiir iyo saxaabadii ay sameynayeen waxa weeyaan waa been abuur sida aan sheegnay waana qiyaas faasida waxaanu isu soo gelinin oo qiyaaskuna faasid uu ku yahay abubasiir caleyhi raxmatullaahi oo radia allahu canhu wa ardaahu iyo saxaabadii la socday waxay la dirirayeen awalan niman muqaatiliin ah ciidan hubaysan oo safarey ah oo quraysh ay ay leedahay raggii ka soo bixiyey guryahooda oo soo eriyey oo xoolahoodii ku tegey oo iyaga soo cadaabay raggaas ayay waddada u degeen nimankaas kaliya ayayna ka aargoosanayeen waa abubasiir iyo abujandar iyo raggii la socday nimankaasu maadaama ay sidaas samaynayeen in lagu qiyaaso nin macnaha abubasiir iyo raggiisuna caruur maynan gumaadayn oo dumar maynan umula dooxayn oo ca- oo- oo muslim iyo gaal wada fadhiya maynan qaribaynin nin niman muqaatiliina oo oo dagaal nadiifa ninkii gurigiisii ka soo eriyey diinkiisina u cadaabay ninkii waddada u degay ee argawsiga noocaas oo kalea nin iyo nin caadiya ula diriray in lagu qiyaaso nin umula dooxa oo lagu qiyaaso nin caruur iyo muslim iyo gaal cagta wada marinaya oo akhdar iyo yaabisba cagta wada marinaya in lagu qiyaaso oo xukunkiis la siiyaa soo qiyaas macal faariq maahan soo fasaad maahan qiyaas aan hore loo arkinin maahan wax la arkay oo la maqla maaha qiyaaska noocaas oo kale ah ninna waxa weeyaan waa umuladoox waa caruurtii iyo iyo muslim iyo gaal maba kala soocayo oo wixii uu soo u soo yimaado sarta ay dhex hoos joogaan waa inay ku wada dumiyaan waa inuu ku wada dumiyo ninna dagaal nadiif ayuu la diriraa ninkii gurigiisa ka soo saaray oo wadda u degay hadi waa masalo waa qiyaas macal faariq marka haddii dhinacaas laga firsho ninkaanu wax ictidaa muunan samaynaynin nimankaanu wax ictidaa maynan samaynaynin ee waxa weeyaan nimankii dulmiya ayay ka argoosanayeen nimankaanuna waxa weeyaan waa muctadiin walaa tactaduu in allaha laa yuxibu lmuctadiin nahyigaanay dul saaran yihiin oo ku dhacsan yihiin ilahina jala jalaaluhu ninka muctadi marka uu yahay guulayn maayo maxaa yeele subanu salawaatu llahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi wajucila adillatu wasiqa- wasaqaaru calaa man khaalafa amri qofka amarkayga khilaafa dulliga iyo saqa- sa- hoog iyo macnaha iyo iyo iyo ba wuxuu waxaa ilaahay dushiisa saaray am- ay- ay- dushiisa ay ay- ay ku dhacaysaa waxa weeyaan ninkii amarkayga khilaafa waa mukhaalifiin soo maaha faariqa kale oo ku jira meeshan haddana wuxuu yahay abubasiir radia allahu canhu wa ardaahu iyo raggii la socday waxay haysteen iqraar min annabiyi sala allahu aleh wasalam iqraar rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo iyo iyo macnaha iyo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo rasuulkiisa hagaayay iyo rasuulka oo waxyigu uu ku dagaayay ayaa waa u qireen wadciga nimankaas ay ku sugnaayeen iyo xaaladoodii iqraar ayay haysteen iqraar ayay haysteen waxyiguna wuu dagaayay haddii ay muctadiin ahaan lahaayeen abubasiir iyo raggiisii oo ay dhibaato geysanayaan oo islaamka iyo muslimiinta ay shawihayaan oo umuladooxyo ay yihiin shareecada ayaa ka hadli lahayd rasuulkuna wuu ka nahyin lahaa oo kuma dhaafeen laakiin bimaa annahu aysan wax ictidaaa samaynin wadcigooda iqraar iyo tu- iyo iyo muwaafaqa ayay heleen maxaa yeelay qur-aankiya dagaaya wax mu- maadaama muslimiin ay yihiin haddii munkar iyo iyo ictidaa ay samaynayaan shareecadu waa- waa waa- waa dul imaan lahayd oo qur-aanku waxa weeyaan raggii saaxada joogay oo dhan dadkii iyo dawaa'iftii saaxada joogtay oo dhan qur-aanku wuu wada taabtay satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum wa ya'manuu qowmahum qolo walba oo saaxada joogtay waa la taabtay abubasiir iyo raggooda lama daayeen abubasiir iyo raggii la socday lama dhaafeen waxaa loo dhaafay inaynan ahayn dad muctadiina raggii guryaha ka soo saaray ayay waddada u degeen dumar iyo caruurna maynan samaynayn ma- maynan ku xadgudbaynin dad muslimiina inay ku xadgudbaan iskaba dhaaf laakiin gaaladii laftoodii ayaynan ku xadgudbaynin maadaama ay sidaas tahayna in lagu qiyaaso nimankaas iqraarka rasuulka haysta sala- salawaatu llahi wasalaamu caleyh saxaabadaas iqraarka ras- rasuulka salawatu llahi wasalaamu caleyh haysata maxaa yeelay rasuulku dadkii uu ogaa oo muslimiina ee uunan ka hadlinin waa iqraar calaa wadcihim maxaa yeelay saxaabada qaarkood waa kuwii lahaa kuna nacjul walqur'aanu yanzil casli ayaan samaynaynay waa masale kale oo hadda halkan aan ugu banbaxaynin oo ay dalabat cilmigu wada garan karaan waxaan samaynaynaa casli qur-aankoo dagaaya haddii ay wax dhibaa uu ku sugan yahana waxa weeyaan waa nalaga reebi lahaa soo maahan wahaakada taqriirkaas dadkii haystay in lagu qiyaaso alqaacido oo ahlucilmiga maanta joogaahu oo dhan qaadibatan kibaaru ahlucilmi qaadibatan dadka loo yaqaano ahlucilmi inay yihiin oo la odhan karo waa warahatu nabiyi sala allahu aleyh wasalam oo maanta joogta ama culummada joogta maanta warahatu lambiya ama warahatu nabiyina salawatullahi wasalam aleyh la odhan karo oo ka tarjumaysa diinka islaamka oo dhan waa inkireen afcaasha alqaacido wayna inkireen waana dalaal iyo irhaab ayayna ku xukumeen nin warahatul ambiyaa ay inkirtay ficilkiisii oo ay ka dhigtay ficil ajnabiya oo ay tiri waa mufsid mujrim ah oo argagixisa ay tiri inaad nin ta- iqraarkii rasuulka iyo shareecadii ay u qirtay wadcigiisi inaad ku qiyaastaasoo qiyaas faasida maha maxamed shible soo dalaal iyo tadliil maha maxamed shible tano xageed kala timid qiyaaska noocan oo kalea yaase kuugu culamaa maxamed shiblow yaa kuugu culumaa wax noocaan oo kale a walaal cid kuugu culumaa ma haysatid hal caalim oo maanta la yaqaano oo kitaabka ilaaha iyo sunnada suubanaha loo yaqaano inuu caalimi yahay uma haysatid haddaad haysatana waad sheegi lahayd ninka aad u haysato oo aad soo daliishatay oo aad istanadta ilahi wactamadtahuna waxa weeyaan waa abubasiir cabdulmuncim mustafa xaliima waayo cabdulmuncim mustafa xaliima haddan ka hadlaynaa cabdulmuncim mustafa xaliiba xaliima waxa weeyaan cabdulmuncim mustafa xaliima waxa weeyaan fii khaalibi dhanni waa nin suuriyaana magaca uu isticmaalaahuna waxa weeyaan kunyada uu isticmaalaaha waa abubasiir magaca xarakiga oo u isticmaalaahuna waa cabdulmuncim mustafa xaliima ma magaciisa dhabtaa ah miya mise waa magac xarakiya oo uu macnaha tamwiih ku sameeyo iyo talaacub allahu aclam bih bidalika laakiin anuu kitaab u qoro ayaan hayaa oo aan hadda wax ka soo akrin doono waxa uu wax ku qoro oo uu ku shaqaystaa waa magacaas la yihahdo cabdulmuncim mustafa xaliima abubasiir oo saxaabigaas radia allahu canhu wa ardaahu ean aan sheegnay ahaana uu kunyi ahaantana halkaas ayuu ayuu iska dhigi tagaa inuu kasoo dugsado oo halkaas ayuu halkaas ayuu ikhtibaas ka samayn tagaa cabdulmuncim mustafa xaliima waa nin ragga marjiciyaadka fikriga qaacidiga ah fikriga lagu magacaabo salafiya aljihaadiya oo takfiirka ah ee qaacidiga ragga marjiciyaadka u ah ama arkaanta u ah ama wax u madmadoobeey oo wax u qora oo u culumeeya ayuu ka tirsan yahay cabdulmuncim mustafa xaliima raggaas ayuu ka mid yahay markii ay isqabteen qaybo madaxdii alqaacidada ka tirsaneedna oo ay isrifeenna waxa weeyaan wuxuu noqday malaadka akhiirka ama marjiciyaadka waaweyn oo la cuskado waxaan aanu isdhihi karaa wallahu aclam marka la yidhaahdo fikriga qudbigaah oo qaacidigaah ragga waxu qorqoro uu waxu madoobeeya wuxuu imaan karaa martabada saddexaad ama afaraad oo fikrigan qudbigaah alqaacida maxaa yeele fikriga sayid qudbi ayay ku taagan tahay sida madaxdeeduna qarteen manhajkoodana ka muuqata waa waadix sayid qudbi marka laga soo tago munadirka koowaad oo waxu qorqoray oo u soo baxay oo wuxu madmadoobeeya oo ummadda shabaabka baadiyeeyey oo shabaabka ummatu maxameda dabka ku shubay waa sayid imaam bacdahana waxaan is leeyahay cabdulmuncim mustafa xaliima abubasiir ayaa la odhan karaa wuxuu ahaa nin u cararay dhulkaas iyo ingiriiska sida hadda aduu yurubkaas inuu jiraan anigu ogaa laakiin maxamed shibla ayaa yaqaana maruu ingiriiska joogi jira waa ka odhanaya kuleyba manfaha way ku kulmeen siduu hadda ka muuqata hadalkiisa nin banaankaas u cararay ee halkaas ka soo afuufaayey fitantan alqaacidda ay hogaamiso iyo dowladaha in lagu baxo oo la rido ahlu cilmigana macnaha waxa weeyaan la rido ahlu cilmigana in la isqaadiyo madaxdana la isqaadiyo marjiciyaadka ummatu maxamed in la isqaadiyo fikrigaas ragga soo daadihiyey ee soo hogaamiyey ayuu ka tirsan yahay ninkale cabdulmuncim mustafa xaliima maxaa yeelay in la fahmaa way fiican tahay asalba marka la leeyahay alqaaciddo waa khawaarij marka la leeyahay alqaaciddo waa khawaarij marka la leeyahay waxa weeyaan in la ogaado sababta lagu yiri khawaarijnimada ama makmanka inxiraafkooda ama baadiyeyntu meesha ay ka raacday in la ogaadaa waa arrin daruuri ah soo maaha haddaba maadaama sidaas ay tahay ninka la yidhaahdo cabdulmuncim mustafa xaliima fikriga la yidhaahdo laa xaakim walaa caalim ragga soo hogaamiyey oo baahiyey fikrigaas oo faafiyey ayuu ka mid yahay oo madax u yahay fikrigaas ragga u madaxda ayuu ka tirsan yahay xaakimna ma jiro oo xukaamtu waa murtadiin culumana ma jirto oo culummadu waa culamaa usuu waa culamo murji'a ah waa jahmiyiin xukaamta ayay daylu salaadiin u yihiin in markaas ummaddii inta la dhigo biduuni marjiciyaad loo sameeyo marjiciyaad nakira ah oo aan la aqoonin culamo aan la aqoono nakiraa iyo madax aan la aqoono nakiraa oo duurgalla ah oo duurka ku jirta iyo kuhuufta in loo sameeyo ummadda markii laga siibo marjiciyaadkoodii asalka ahaa ragga baahiyey fikrigaas oo faafiya ayuu ka tirsan yahay waana fikriga qudbiga oo qaacidigaho waxa uu ku dhisan yahay asaasan meesha inxiraafka uu ka raacay alqaacido iyo fikriga qudbigaahuna waxay tahay waa in la rido isqaad marjiciyaad ummatu maxamedka marjiciyaadkeeda in la rido ummatu maxamedna waxay leedahay laba marjac oo asaas u ah iyo laba janaax oo asaas u ah labada janaax oo ummatu maxamed ay leedahay qadiiman wa xadiidan tagayurka axwaasha iyo zamanku ha ku dhaco wax walba ha gaareen ummaddu labada janaax oo ay ku taagnaatahu daa'iman ama wujuudkooda ummadda uu ku dhisan yahay waxa weeyaan waxa weeyaan waa ulul amriga ulul amriguna waxa weeyaan waa umarada iyo culummada waa umarada iyo culummada maxaa yeelay ayuu ilahay subxa- waa- waa kii ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uluu lamri minkum war ilaahay dadkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyow ilaahay macnaha ilaahay adeeca rasuulkiinana adeeca iyo dadka ulul amriga ah ulul amriguna inay yihiin madaxda dadka ah umarada inay yihiin iyo culummada ayaa la isku waafaqsan yahay ahlucilmiguna ay qarireen dadku waxay u baahan yihiin xaakim xaakim ayay dadku u baahan yihiin xaakim la-aanna ummaddu ma noolaa karto maxaa yeelay waxa weeyaan waxay ummaddu u baahan tahay istiqraar iyo amni ilaahay ay ku caabudo ilaahayna lama caabudi karo biduuni istiqraar waa cibaado macno leh cibaado dhadhan leh oo qiimo leh oo khushuuc leh oo la yaqaano cibaado maqbuuluhu fawdo iyo iyo amni la-aan iyo khowf iyo halac laguma caabudi karo ilaahay dadka madaxda ah waxa weeyaan ummadda amnigooda ayay u hayaan iyo istiqraarkooda culummaduna sidii ilaahay loo loo caabudi lahaa dariiqa ilaahay loo mari lahaa ayay ummadda tusiyaan dadka xukaamtaahuna ummadda istiqraarkooda iyo amnigooda ayay ayay sugaan walidaalika istiqraar la-aan inaan ilaahay la caabudi karin oo dhibaato weyn ay tahay oo fawdada iyo takhriibku inaynan cibaado aysan la no- la- aan la caabudi karin ilaahay oo ummaddu jahwarar uu ku dhacaayo oo dhibaato weyn ay ku dhacayso ayuu rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyhi wuxuu ku yidhi alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilay ka hijratin ilay in waqtiga hij macnaha harjigu uu jiro iyo qatliga iyo fawdadu ay taagan tahay qofkii cibaado la yimaada oo sidaas cibaado ula yimaado macnaha cibaado la yaqaano la yimaadaahu waa qof aniga iisoo haajiray oo kale maxaa yeele waa qof wax weyn la yimid waa qof wax weyn la yimid istiqraar la-aan ummad ilaahay subxaana wa tacaala lama caabudi karo ummatu maxamed istiqraaray u baahanta xayaatadii waa daruuriyaadkan noloshoodii ayaana ku xiran culummaduna waxay tustaa ummadda dariiqii ilaahay lagu caabudi lahaa maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala dariiqu waa ka masduud ilaa can dariiq annabiy sala allahu alay wasalam unbaa lagu caabudi karaa dariiqadii nabigana salawaatu ullahi wasalamu aleyh iyo waddadii nabigana waxaa ummadda tusinaysaa rasuulka markuu u afsaday ilaahay u afsaday ka bacdi waxaa tusinaya waa ahlucilmiga ayaa yaqaana waddadii ilaahay loo qaadi lahaa iyo rasuulka salawatu ullahi wasalaamu aleyhi mutaabacadii iyaga ayaa garanaya maadaama ay sidaas tahay ayaa waxay noqotay marka in ay macnaha la yidhaahdo xukaamta iyo culummadu waa juz laa yatajaza min hadihi naaxiya oo ummaddu maadaama labadooda daruurada ugu weyn ay u qabto waxa weeyaan waa laba jiho oo iskaamisha oo isdhammaystirta suubanuhuna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ummadda ummatu maxameda wuu baray wax allaala wixii wuu baray xataa sida xamaamka loo galo iyo baytulkhalaaga sida loo galo iyo suuliga sida loo galo rasuulku salawatu ullahi wasalam aleyh ummadda wuu baray qaabkii loola macaamili lahaa dadka madaxda iyo aakhiru zamanka waxa dhici doona iyo fitantaas dhici doontana rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh inuusan ummaddiisa barinin ama unan u sheegin ama sida loola macaamili lahaa inuunan barininu waxa weeyaan waa mustaxiil bal rasuulku waa waa baray ummadda wuuna sheegay macnaha dhanka qiyaadada iyo madaxda inay nusqaan u ka imaan doonto wuu sheegay rasuulka salawatu ullahi wasalaamu caleyh wuu ishaaray xukunka inay nusqaan badan u geli doonto wuu sheegay inay imaan doonaan dad madaxa oo laa yahtaduuna bihadihi walaa yastanuuna bisunatihina wuu sheegay wuu sheegay markii uu sheegay rasulka sala alay wasalam ayuu weliba wuxuu kasii cabiray wax bashara oo ka cabiri kara sida madaxda aakhiru zamanka imaan doonta intooda badan sida uu rasuulku ka cabiray waa wasfi daqiiqa oo qof bashara oo sifayn karaa uu yaryahay oo wuxuu yidhi dul aadana ayay leeyihiin quluubtooduna waa quluub shayaatiin ayuu yidhi iyagoo sidaas ay tahay ayaa rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa la yidhi miyaanaan la- la diriraynin oo aanan ku baxaynin wuxuu yidhi waa maya wuxuu yidhi xaqooda iyaga siiya axaadiid macluuma weeyaan dadka dalabad cilmigan ay garanayaan anugu masalada dulmar ayaan ku socdaa hadda yani masaladuna sharax weyn ayay u baahan tahay iyo dul istaag fara badan laakiin waa ishaarada hadda anigu waxaan ku socdaa maxaa yeelay aniga tarjamadii abubasir ayaan hadda ku jiray waxa weeyaan waa masale aan hadda aan u galnay si macnaha ictiraad ahaan aan isaga galnay waa iska jumla muctarida si aan u muujiyo abubasir waxa uu yahay iyo waxa uu ka taagan yahay marjiciyaadka ummatu maxamed iyo ragga soo kaxaysta culummada raba inay ka dhigaan ayaga iyo irtibaadka ka dhexeeya abubasir laftooda iyo makmanka inxiraafka qadiyadan ku jira in aan bayaaniyo ayaan hadda masaladan laabka ugu leexday haddaba suubanuu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi nimankan nuucaasood u jeedaan oo uu yidhi jismigoodu waa jismi aadana dul aadana ayay leeyihiin qulubtooduna waa qulubu shayaatiin ayaa waxaa la yidhi miyaanaan ku baxayn wuxuu yidhi maya rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayhi mayuu yidhi ha ku bixinina xaqay idinku leeyihiin siiya xaqay idinku leeyihiin siiya xaqa adinku aada leedihiinna ilaahay weydiista maadaama xaq in aydan siinaynin xaqa adinku idinku leeyihiin waa maxay laydinku leeyahay waa in aad adeecdaan waxaad ku adeecde waa fii daacati illaahi wixii xaq ayaad ku adeeci wixii baatilana ku adeeci maysa ma ku adeecaysa laa daacata limakhluqin makhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laakiin daacad la-aanta macnaheedu maahan in aad baxdo dhagax qaadato oo aad turyaydo oo aad shawaarici tagto oo aad macnaha takhriib samaysa maahan macnaheedu ee macnaheedu waxa weeyaan waxaa lagu yidhi gabar aan goonno gaaban wadan iskool ma soo aadi karto ma ka yeelaysid laa tudiicuu fii daalika gabadhaada gurigaaga ku hayso mana yeelaysid waxaa lagu yidhi duruus ma akhri kartid waa joojina duruusta ilaaha faraj furaaya duruustana waa ilaaha furi doona gabdhuhuna way soo laaban doonaan in xijaabkooda loo furaa soo maaha baryaha ilaahay ayuu dhibka ku qaadaa laakiin duruqda ay qaadeen dadka maanta yacni xuluusha siyaasiga iyo xuluusha damawiga qaaday labaduba waxa weeyaan inxiraaf inxiraaf weyn ayay ka galeen masaladan tacaamulkii nimankan lagula macaamili lahaa xukaamtaana waxa weeyaan way gafeen wayna reed mareen mirihii reed markaasna waa la hayaa maanta ayaa la hayaa haddaba ahlucilmigu waxay u yaqaaniin maanta masaladaas in qaabkaas loola macaamilo nimankaas xukaamta ah aanna lagu bixinin gaalaysiintoodana aan lagu degdeginin oo aan la gaalaysiinin saas ayay qabaan ama mowqifka alqaacida ay ka qabto nimanka xukaamta ah iyo ahlu cilmiga labada qiyaado oo ummatu maxamed ay leedahay mowqifkooda aan bayaanina marka maxaa yeele waa wejka dhan waa qaasimka mushtaraga oo rag fara badan isku haya oo la moodo inay dirirsan yihiin masalada isku haysaa waa halkan waana in rag badan oo dalabatu cilmiga ama raba inay masaa-ishan ka hadlaan waa inay masaladan dul istaagaan in fara badan loona bayaaniyo dadkoo la baro mowqifka alqaacido iyo madhabka qudbigaahu ama manhajka qudbigaahu cumuumanba uu ka qabaa masaladan waxa weeyaan xukaamta muslimiintaahu inay yihiin murtadiin maanta joogaahu inay murtadiin ku yihiin fii masalati alxukmi bikayri maa anzala allahu calaa suuratiha almucaasira suuradda mucaasirka oo xukunka ay wax ugu xukumaano inay ku yihiin murtadiin inay murtadiin ku yihiin kufrigooda iyo riddadooduna ay ka daran tahay kufaarta asliyiin asliga inay ka kufri badan yihiin ayay aaminsan yihiin inaan loo la eegaynin aanan loo ilmilicsanaynin waxa xukunkaas bikayri maa anzala allahu oo in fara badan ka jira macnaha awdaan muslimiin fara badan ka jira inaan baacidka ku keenay ama waxa ku qabtay inaan la eegaynin inaan tasriix looga fara looga baahnayn inaan istixlaal looga baahnayn ee bimujarad ay masaladaas ku dhaceen ay ku yihiin sidaas murtadiin inaan baaciid loo fiirinaynin wax kale loo eegaynin nimankaas waxa weeyaan shareecadii way fogeeyeen ayaguna waa murtadiin ayay u yaqaaniin ciddii aan ku waafaqin xukunkaasna dulmigaas isaga ah oo ahlucilmiga waaweyn ay ku khilaafeen dulmi kale ay kusii darsadeen oo xukunkaas qofkii aan ku waafaqinuna inuu yahay murji'i oo jahmi yahana way ku darsadeen ahlucilmiga waaweyn ayay tuhmadaas dul saareen ahlucilmiga waaweyn ayay dul saareen ninkii aan ku raacin inuu culamaau salaadiin yahay culamaau su yahay mararka qaarkood in la tasriixiyo takfiirkooda mararka qaarkoodna in la tabdiiciyo tabdiic irjaa iyo tajahumkii ahlucilmigu ay takfiiriyeen oo kale ah tan ayay mowqifka ay taagan yihiin uu yahay amaa mowqifka ahlucilmigu yani cafwan intaanan taas mowqifka ahlucilmiga usii gudbinin waan soo ishaarnay ayagu wax ay qabaan marka in rumuusta muslimiinta ah culama- xukaamtuna inay murtadiin yihiin culimmaduna inayba yihiin nimanka samaynaya idfaau sharciya calaa hadi calaa hadi maaratay al- al- alkaraasi calaa hadi calaa haulaai salaadiin walidaalika inayba saas ku yihiin in la isqaadiyo culammada iyo xukum iyo xukaamta labadaba in la isqaadiyo hada waa mowqifka manhajka qudbiga alqaacidiga uu ku dhisan yahay tan weeyaan waana masalada markaas kabacdina ummadda waa in loo sameeyo madax durgallo ah saraadiibta iyo kuhufta ku jirta iyo culamo aan la aqoonin halkan weeyaan waa masalada meesha dhan oo ururo fara badan isku haysaa oo la moodo inay dirirsan yihiin qisada isku haysaa waa halkan maadaama xaaladdu ay sidaas tahay ummadda waa in loo sameeyaa dad marjiciyaad nakiro ah nakiro ah oo hadday xukaam xukaam yihiina nakiro ah oo durgallo ah oonba la arkinin hadday culamo yihiina nakiro ah waana falkan uu maxamuud shible ku kacay lafteed manhajkana wuu dhex taagan yahay maxamuud shible tan ayaa keentay maxamuud shible inuu intaas oo ahlucilmiga maanta la yaqaano garab maro ee musiibadaas weynaatay ee ummatu maxamed ku degtay intuu ahlucilmigii la yaqiinay xagga iska dhigo inuu abubasiir uu soo kaxeeyo ee uu kanaal la soo fadhiisto uu yidhaahdo nin la yidhahdo abubasiir ayaa kitaab la yidhahdo fi siyaasa asiyaasa waljihaad ku yidhi hadalkaas oo uu ictimaado tan ayaa keentay markii la isqaadiyey xu- dadkii ahlucilmiga ahaa marjiciyaadkii ummatu maxamed la riday ayaa waxaa la taagay dad majaahiila ayaa ummaddii loo taagay sida abubasiir iyo wax lamidkaa oo kale soo maaha wa min hunaa ayay alqaacida waxaa ku rumoobay oo dusha ka fuulaya isqaadka marjiciyaadkaas aad u jeedo ummatu maxamed marka ay xukaamtoodii iyo culimmadoodii markii la riday ayaa ku dabaqmay xadiidkii subanu salawatu llahi wasalaamu calayhi uu lahaa fi saxiixi muslim xadiidkii abu hurayra man kharaja min altaaca wa faaraqa aljamaca famaata maata miitatan- miitatan jaahiliya waman qaatala taxta raaciyatin camiya yaqdabu licasabiyatin ow yadcuu licasabiyatin ilaa casabiyatin أو ينصر عصبية عصبية فقتلته فقتل- فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن- من مؤمنها ولا يفي ذي عهد عهده فليس مني ولست منه ninkii daacadda ka baxa oo wax daacad leela amiir xukaanba aan soo gelin oo daacadda ka baxa soo ma aragtid oo aan wax beecaha lagu lahayn oo biduuna beeco iyo bid- ahl- macnaha daacadda ka baxa waa sidaas ah- ay qaacidda uga baxday daacadii ahlucilmiga iyo xukaamta labadaba ay uga baxdaye oo ay muslim khilaafka u tahay alqaacida waa muslim khilaaf alqaacido waa muslim khilaaf ummatu maxamed dhinac ka ah diin gaara iyo manhaj gaara ayay wataan soo maahan daacaddii way ka baxeen qofka noocaas oo kale wuxuu yidhi haddii uu dhintay meyta jaahiliya ayuu dhintaa gaaladu sida ay u baktiyaan oo kale bakti meytadii oo jaahiliyadoo kale ayuu dhintaa dabcan gaalaysiin mal waadix kuma ahan qaabka mufaaraqadaas ay tahay iyo intay la eg tahay ayay ayay masaladu marka takfiir ay gaarto ay tegaysaa waman qaatala taxta raayatin cami- raayatin camiya qofkii yacni calan ama raayo ama boor indhala oo aan caddayn yaa ninkii macnaha aan u dirira oo hadafkiisa uusan caddayn oo iska jaahiliya ninkii u dirira ama casabiye iyo qabyaalad u dirira ama waxa weeyaan sidaasoo kale u dirira ama ugu macnaha u u gargaara asagana qatladiisu waa jaahiliye oo kale ayuu yiri wamin huna maxalu shaahidku waxa weeyaan waman kharaja calaa ummatii ninkii ummaddeeda ku baxa oo yadribu barahaa wa faajirahaa kooda wanaagsan iyo kooda xun labadaba garaacaya oo la diriraya oo seefta u wataaho walaa yataxaasha can mu- min mu'minihaana muuminkoodana aan iska dhowra aan dhowraynina walaa yafiri bi cahdin cahdow qofka mumin qofka cahdiga qofka cahdiga iskalena aan ballankiisa u ilaalinaynin falaysa minii aniga igama mid ah oo ima sheegto walastu minhu aniguna ma sheegto yiri subanu salawaatu llahi wasalaamu caleyh aniguna ma sheegto asna ima sheegtay ha ku tashto alqaacido iyo dawaa'ifta isku magacaaba salafiya aljihaadiya waa khaarijiina can ummati maxamed waana muslim khilaaf waxay ku baxsan yihiin culamadeeda khiyaartii ummatu maxamed iyo fujaarteeda labadaba colay leeyihiin hal shariixo oo ay nabad u yihiin oo ay heshiis la yihiin miyaa jirta hal shariixo oo sharaa'ixda mujtamaca ummatu maxamed oo ay la heshiis yihiin ma jirto kulligood waa col ayay leeyihiin walidaalika markii ilaba sebtembar ay dhacday kabacdi oo sarii dheer dheere la- la dumiyey usama bin laden si caadi ula soo fariistay jaziira ka- kanaalka leela jaziira oo uu yidhi dadku waa fusdaadu kufrin iyo fusdaadu iimaan dadku laba teendha ayaa lagu kala jiraa teendhada iimaanka iyo teendhada gaal- gaalada I- qofkii annaga aan nala soconno waa gaal qofkii ay- macnaha ay- aan annaga nala soconno teendhada gaalada u jiraa weeyaan teendhadaa unbuu harsanaa ama annaga teendhadana soo harso alqaacido hoos imaaw ama teendhada gaaladaada jirtaa meel cidla maba istaagi kartidba shabaabna maxaa halqabsi u ah waxay yidhahdaan hub waa mid aan sidanno iyo mid aan iyo midna loo sito hub qofkii hub haysta oo annaga aan noo sidanin oo annaga aan askari noo ahaynu annagu hubka noo sitaa waa cadowgeenna muslim khilaaf soo maaha muslim khilaafnimada intaas ka weyna waayo walidaalika ay hubka dadka iska dhacaan hubku waa hanti dad islaameed ulay leeyihiin hubka dadka way ka dhacaan way ka qaataan waa ku dilaan intaba hub waa midaan sidano iyo midna loo sito ninka annaga noola socono askari noo ahayn hubka annagu noo sita waa laabudda in lagu dilo lagana qaato hada diin diinki waa diinka khawaarijta waa diinka khawaarijta muslim khilaafnimada noocan oo kale ah muslim khilaafnimada noocan oo kale ah ayay ku sugan yihiin ummatu maxamedna qolo ay nabad u yihiinoo ma jirto waxa weeyaan qasadka aan kalayaa wuxuu yahay ummatu maxamed marjiciyaadkeedii khiyaarteedii iyo saalixiinteedii iyo daalixiinteediiba labadaba way ku baxsan yihiin alqaacido bannaanka ka yihiin meeshaanna waa makmanka inxiraafka alqaacido halkan waa meesha balaayadu ay ka qaada alqaacido ama kibaarta ahlucilmigu walilahi alxamdu walminna waxa weeyaan masalada la yidhaha xukunka bikeyri maa anzala allah suuraddeeda mucaasirka oo macruufka ah oo mashhuurka ah kuma gaalaysiyaan xukaamta ilaa shuruud istixlaal sharciga ilaahay oo lagu jeesjeeso wax looga sheego la yidhaahdo xugun uma suubano walidaalika ayaynan gaalaysiinin oo aan lagu caddaynin madaxweyne ay ayagu jumlatan wa tafsiilan madaxda dhinacay kala maraan kulligood nimankaasu sidaas ayayna culammadii iyo xukaamtiiba isu raaciyeen wixii ku raaci waaya gaalaysiintooda ay ayagana u raaciyeen alqaacide iyo manhajka qudbiga sidaas u taagan yahay ama ahlucilmigu waa masale la yaqaano oo mashhuura oo lagu kala baxay khilaafkeediina waaxd wa tisciinkii bacd xarb alkhaliij ayuu xoog usoo baxay soo maahan walidaalika ahlucilmigu hal madaxweyne oo la yaqaano oo ay tasriixiyeen gaalnimadiisa ama ay isku waafaqeen oo cadu xabiib borqiib oo kale laga sheegaa ahlucilmigu ay- ay gaalaysiiyeen waxaa laga soo qaadaa oo kale ninkii mustafa kamaal ataturki ahaa khadaafina kathiir min ahlicilmi ayaa laftooda iftoodeen ama sheegeen nasu calaa calaa takfiirihi amaa dadka kale ee xukaamta ah mahma kaana wadcuhum ee aan wax shareecada ilaahay inay inay macnaha inay ka tagaan oo aynan ku dhaqminin oo ay ka fogeeyeen ilaa axwaasha shaksi axwaalu shaksiya iyo waxyaaba la yihahdo iyo mooyaane arrimo badan shareecada macnaha aan ku dhaqminin bimujarad aynan ku dhaqminin darteed oo dhaqankii iyo noloshii mujtamaca ay ka reebeen darteed bimujarad hada alficli iyo suuradda hadda ay ku sugan yihiin kuma gaalaysiiyaan ahlucilmiga waaweyno وعلى هذا ذهب كبار أهل العلم وأنا مسألة معلومة ولا يقان كتبنا لك كلا قرطي مسألة أنا هذا مدونا إن أنا عمري أقوله لك واضح المر waxay fiiriyaan dadkaas ahlucilmiga ahu zamanka la joogo iyo baacidka laftiisa way ilaaliyaan baacidka sheekha la yidhaha ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah markuu masaladaas ka digaayo oo kale ooma takfiirkaas inaan lagu degdegin xataa uu sheegaayay baacidku inuu muctabar yahay ayuu sheegay Waxa- wuxuu yiri waxaa la arkaa uu yiri hadalladiisa qaarkood ibnu cuthaymiin waa hadalkiisa waa macluum uu leeyahay waxaa la arkaa inuu xaakimkan aad u jeedaa ninka awood weyn ka baqaayo laftiisu inuu sharcada ku xukumo inuu ninka awood weyn oo ka xoog badan inuu ka baqaayo oonu sharcada ku maamuli karin waxaa la arkaa uu leeyahay inuu bacd culamaa suu ay ku labisaan oo talbiis ay ku sameeyaan oo ay yidhahdaan maya waxyaabahan hadda aad u jeedo oo iyo umuurahanan iyo qawaaniintanan aad u jeedaa waxa weeyaan waxay soo hoosgaleen sidii rasuulka sal lla alay slam uu yidhi oo kale antum aclamu biumuuri dunyaakum ayay soo hoosgaleen wa ficlan wey- waa jirta arrintaasuna inuu ku talbiis sameeya ayaa la arkaa hawlaya sheekh ibnu cuthaymiin hadalkiisuna waa macluum rag noocaas inay, inay macnaha sii qaldaan aqoon weyna ninkan unuusan lahayn markiisii hore aqoon ma- weyna ma lahayn rag cimaamada soo duubtayna way way usoo fariisteen oo waxaa la yidhi waxa weeyaan waxay soo hoosgelaysaa antum aclamu biumuuri dinyaakum xadiidkii saxiix muslimka iyo keyrkiisba soo maahan baacidku marka inuu muctabar yahay way sheegaan ahlucilmigu ninkii aan tasriix la imaanin istixlaal aan la- la imaanin arrimaha noocaas in lagula degdeg inaan lagula degdegin takfiirka oo laga fogaado takfiirka xukaamta ay ahlucilmigu nas ka dhigeen sheekh albani hadalla caadiyo waaweyn uu leeyahay ibnu cuthaymiin albani yani ibnu- ibnu baaz kibaar ahlucilmigu masaladan mowqif la yaqaana ka leeyihiin nimankii laga waayey war masaladan caadifada ka daaya war masaladan hawada ka dhaafa war masaladan ictibaar u yeela nimankii laga waayey ilaahay uma ceeb qarin waxaa lagu magacaaba rabiican shaydaaniga oo rabiiculcarabi loo bixiyey marka uu soo baxay oo iyagu meeshii ay soo istaageen oo kursigii nimanku fadhiyeen ay ay gaalaysinayeen ay soo fadhiisteen ayagina amrul waaqac ayay soo dul istaageen in la kala awood badan yahay wana waa arkeen waxay noqotay inay dimuqraadiya caadiya usaf ayagina qorta la galaan qoolkii ninkii ka baxayn asaguna qorta la galo bal ayagii inay si- ka sii darnaadaan oo thawaabiddii ay ka sii tanaasulaan wax cusubna ay la imaam shareecana ay la imaan waayaan thawaabidiina inay ka sii tanaasulaan tan ayay ta- tabartii u geysay waman yuhin allahu famaa lahu min mukrim allahuma asturna bisatrika fi dunya wafi laakhira maxaa yeele waa cuquubo adu markii hore haddaad cudurdaar haddaad bixin weysay haddaad naxariisan weysay ayaamtu iyo waktigana ilaahay subxaanahu watacaala inuu lagugu fadeexeeyo ayuu ilahay kugu qabanaa soo maaha halkaas em, waxaan uga jeedaa ahlucilmigu mowqifkaas ayay ka leeyihiin masaladaas mowqifkaas ayay ka leeyihiin waana mas'alo meesha isu keentay marka abu basiir iyo maxamuud shible maxamuud shiblena keligiis kuma ahan rag badan baa ka dambeeya ururka al-itixaad oo dhan ayaa ka dambeeya masaladan ugu garab taagan ragga manhajkan qudbigaa haysta oo dhan ayaa ku garab taagan masaladan keligiis kuma ahan waxa weeyaan in la gaalay xukaamtu calaa suuradda iyo xukunka bikayri maa anzala allahu calaa suuratiha almucaasir calaa suuratihi almucaasira inuu yahay gaalnimo murtadnimaa oo nimanka xukaamtan oo murtadiin ay ku yihiin shible waa qabaa keligiisna kuma ahe itixaad iyo ictisaama uga dambeeya itixaadna markii hore shaarkii dhiiga lahaay oo ahaa hadeerna ictisaama lala baxay oo shaar kale ayaa lasoo gashtay waa la qabaa masalada waa lala qabaa mar horaa lagu kala baxa masaladan wadaadada salafiyiinta oo soomaaliya jooga oo masaladaas wax ku gaaray sii waaya ayaa loo yaqaana murja'atu lcasri ayaa loo yaqaana waa la is ogyahay waa masale wax lagu kala daraaray dhowr iyo labaatan sana ayuu dagaalkan y- y- ayaa ayaa lagu kala dhaqaaqay masaladan aad ujeedo raggii iyaga ay islahaayeenna ilahay uma ceeb qarin oo markay kursigii wada tageen raggii gurbaanka la garaacayeen oo mudaaharaadkan iyo fasaadkan iyo takriibka maanta socda lagu garab taagna ayagii markay meeshii tageen ilahay uma ceeb qarin subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim ilahi uma ceeb qarin ayagana dimuqraadiyadii iyo xukunkii bikayri maa anzala allahu dig laftiisii ay wax ku gaalaysiinayeen oo shala laga waayo war caadifada masaladan ka daaya iyo hawada oo ilahayna uga cabsada ayaa ilahay ku imtixaana halkaas waxaan uga jeedaa marka in xukaamtu gaale ay yihiin murtadiin ku yihiin masaladaas culammaduna aynay yihiin culamaa u salaadiin labadoodana la isla rido waa masalada isu keentay ninka la yidhaha maxamuud shible oo ummadda in loo yeelo marjiciyaad majhuula ee abubasiir oo kale ummadda lasoo hor fariisiyo sheekh looga dhigo inta kibaaru ahlucilmi meel cilla looga soo dhaqaaqo naaziladan weynaatay oo musiibada in ummatu maxamed marjic looga dhiga abubasiir waxay ka tarjumaysaa waa isqaadkii marjiciyaadkii ummatu maxamed iyo majaahiir in culamo looga dhigo majaahiir in culamo looga dhigo war yaa yaqaana abubasiir bal inta iska dhaafta caamada soomaalida waxaa la arkaa inay dalabatu cilmigu in fara badan oo ka tirsan oo boqolkiiba siddeetan ama sagaashan aysan aqoon dadkii ayaa la baraa abubasiir nin la yidhaho kitaab la yidhaha asiyaasa waljihaad qoray ya ayaa sidaan qabaha oo yiri oo sheegay wahada tadliil wa jariima cadiima wallahi jariima akbar jariimay soo gelaysa arrinta noocan oo kale ah waxayna ka timid markii la riday ummatu maxamed marjiciyaadkeedii marjiciyaadkan majaahiisha iyo dad qalatada iyo idaaratu tawaxush nimanka u madaxda in dadka lagu xiraaho waa shuqul uu maxamuud shible ka soo shaqeeyey horena uga shaqeey jira haddana weli uu sii faafinayo abubasiir ninka la yidhaahdo waxay hor yaalla hadda kitaab uu qoray waxaa la yidhaahdaa alintisaaru liahli tawxiid waraddu calaa man jaadala can dawaaqiiti waxa uu kitaabkan intisaar u yahay buu leeyahay oo gulu u yahay dadka ahlu tawxiidka dabcan waa alqaacido iyo dadka takfiirka wuxuuna raddi ku yahay dadka u doodaya dadka dawaaqiidda gaalada dadka u doodaya ayuu raddi ku yahay gaalada ayaa u doodaya wuxuu yidhi mulaaxadaat waruduud calaa shariidi alkufru kufraan lisheekh maxamed naasir iddiin alalbani sheekh albani uu ku radinaa kana taaliif cabdulmuncim mustafa xaliima abu basiir ayaa la yidhaha ninkaas sheekh albani ayuu haystaa oo radina hadalkiisa iyo qaadurwad qaaduraadka ka buuxa inaan soo naqliyo halkan farabadnidiisa wakti uma hayo laakiin qofkii raba internetka malaha waa laga helaa kitaabkan wuu ku yaallaa wuxuu ku taqriirinaa inay xukaamtu murtadiin yihiin xukaamtu inay murtadiin yihiin keliya intay iska dhaaftid wuxuu gaalaysiinaa dadka xukuumaadka u shaqeeya safxada labada boqol iyo toban hal- hala fiirsado wuxuu leeyahy dadka dowladda u shaqeeya ragga madaxda oo dhan wasaarada iyo ragga lamidka muhiimaadka waaweyn hooya oo dhan waa murtadiin xaakimkii iska badda asaga waa murtadiin waana tasalsulkii takfiirka ahaa oo aan istaagaynin takfiirkii aan bareega qabanaynin oo nin walba oo murtadkan u khidmaynaya waa murtad waa silsiladii iyada ahayd waana qadiyadii atakfiir walhijra lafteeda laga soo raacay waxaa kale oo intaas ka sii daran dadka dowladda u shaqeeyaha waa gaalo maxaa yeelay waxaa lagu dabiqaa nusuus iska cumuumkaasa waman yatawallahu minkum fa innahu minhum iyo ayaa lala aadaa oo qofkii qalin qalinka u qoraa xataa u baraayeedayo qalinka u qoraa waa waa iyagu la mid yahay iyo halkaas cumuumiyaadkaasa la isaga socdaa ummaddana sidaasa lagu gaalaysiiyaa sabxada boqol labaatan iyo lix wuxuu ku gaalaysiinaa wax cajaa'ib aan la arag oo la maqlini ninka mudminul khamriga ah wuxuu leeyahay haddii uu khamrada cabo marka koowaad marka labaad marka saddexaad wuxuu leeyahay wuxuu la noqonaya dabiici waa sabxada boqol labaatan iyo lix wuxuu leeyahay muqadaraadku haddii idmaan lagu sameeyo kabaair kabaa'iru dunuubka haddii idmaan lagu sameeyo waxa weeyaanuu leeyahay qofku wuxuu ka baxaa inuu wixii uusan dhaba dhib u arkinin ee idmaankaas iyo inuu qofki istimraarkaas uu sii istimraarao qofkii inuu ka nadaameeyo ayaa ka guuraysa marka maadaama hadday ka guurto nadaamadiina oo iscaanan waayo qofkuna wuxuu leeyahay waaba gaal wuu ku gaaloobaa zinada waxa uu ka leeyahay anageysan wakadalika azani cindama yazni awala mara taraahu yaqacu fi الnadami wاlxaraji shadiidayn liwuquucihi fi الdanbi qofka zaniga marka koowaad wuxuu leeyahy marka uu zinaysto wuxuu leeyahay xaraj iyo shalayto iyo dhibaato ayuu ku dhacaa ayuu leeyahay fain caada wazana thaaniyatan yaqilu- yaqilu cindahu اlxaraju haddii uu mar labaad ku dhacana xarajku uu ka- uu- uu- uu ka yaraadaa marka labaad وهكذا في الثالثة والرابعة حتى ينعدم عنده مطلق الحرج والندم إلا أمرك السدحاد يا أفراد هدي أسميانا أصل با شلاي تدي إيو حرج كده ما وبكك قرابة وينتقل الحرج عنده مع التكرار إلى سرور واستحسان إنه كفرحه وكبو قادي أيوب قلاه ليه لما يصنع وحا أسمينا ولربما يسر به الفجور إلى أن يباهي الآخرين بفجوره وبما يصنع ويعتبر ذلك, يعتبر ذلك من حقوقه الشخصية التي لا دخل لأحد فيها فيقع بذلك في الكفر البواح سداس أيو- كفر البواح أقول عايولي ونحوه الذي لا يحكم بما أنزل الله مئات المرات وفي المئات المسائل حكم بغير ما أنزل الله نبي حليه سداس وكله هدو هالمركة كواد مركة اللبات وهكذا كبائر الذنوب كذلك كل عاهرة oo istibraarka saas ku sameeya sidaas ayay gaalnimo ku noqonayaan sidaas ayuu ma- ayuu qabaa abu basiir waa khawaarijnimo meeshii ugu liidatay yukafiru bil- bilkabaa'ir fiiri و- و- ويسقط مرجعيات الأمة المحمدية أيغنا لا حاكم ولا عالمنا وقبا نينكا نوعا سواي نينكا أم محمود شبل ما أنت أمدش علماء أوغا دغايا وأسو استاجي maxaa yeelay isaguna wuu la qabaa manhajka mideeyaa wuxuu yahay isqaadu marjiciyaat umma almuxamadiya iyo tansiib almajaahiil tan weeyaan maxamed shiblana wuxuu tan u keenay ayaan nidhi maxaa yeelay waa mushaarik fi isqaad marjiciyaat umma almuxamadiya hadda waxaan keenaynaa isagoo ahlucilmigii waaweynaa maxamuud shibla caynaya oo aflagaadaynaya oo ku been abuuranaya oo isqaadinaya bal dheg- aan dhegeysanay waa kana dhegeysta siduu ku been abuuranaya ahlucilmiga oo uu uga soo usoo mushaarakeeyey oo uga soo qayb qaatay oo nasiibul asad uu ugu leeyahay musiibadan iyo fidnadan ahlucilmiga riditaankeeda shabaabna waxaa lagu haystaa oo laleeyahay ahlucilmiga maxay ka rabaan ahlucilmiga ku been abuuranayaan bal aan dhegeysanay waa kan shibla dhegeysta
hal mas'alaa waxoogay waayahan dambe baa muran laga kiciyey dowladihii baa waxaa dhibtay muslimiinta loo ducaynayo gaaladii la habaarayeyna kuwii muslimiinta hor joogay ee maalayacniga iyo waxmatarayaasha ahaa bay u soo dacwoodeenoo masaajiddiinna nalaga soo habaaraabay dhaheen halka ilaahu yuhuudda baabi'i baa laleeyahay ilaahu maraykan jabi baa laleeyahay habaarkaa inuu nagu dhacaanu ka baqaynaa dadkiibaa dareenkooda la kicinayaa markaasaa waxaa qolyihii dowladda ku nabnabnaa ee weligeed madax markay joogto qolya waxoogay dabanashleeya waa jiri jireene kuwo badan oo dabanashleeyayaal ah wadaad duub weyn baana dadka dembi kasta u horseedeen baa waxay bilaabeen qunuutu nawaasil dowladdu haddaynan fasixin oo weliyul amrigu uusan ogolaanin muslimiinta balaayadu haysata yaan loo ducaynin sheekadu way soo dhaaftay yaan loo gurmanin iyo xoola iyo nafa lagu bixiyo way soo dhaaftee masaajidkaaga ilaahu muslimiinta u gargaarti baa la isku haystaa maanta warnimo yahow ciidamo muslimiin oo bixi lahaabaad hor istaagteeno xoolihii muslimiintaad siiseeno maalkii muslimiinta ee muslimiinta gaari lahaabaad hor istaagteeno kuwii dawada loo dirayaa dariiqyadii ka xirteene aan ducada salaadawna isaga ciilbaxne nadaaya maya gaalka anaan saaxiiba nahay waxoogay waxna waa naga dhaxeeyaa tixgelin buu iga mudan yahay masaajidka iga haka soo habaarin meesha anaa ka diiqoo ka taliyay masaladu maraysaa wadaad gadaal laga soo dharbaaxo u qiil bixinayana badan taasaa waayahan dambe muran la keenay waa in madaxweynuhu ogolaadiyo dowladdu waa inay ogolaatiyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu waa inay fasax soo bixiso in la qunuudi karo gaal la habaari karo muslim loo ducayn karo meesha istidcaafka iyo dullinimada la maraya ma dhowa
haddaba hadalkaas aan dhagaysanay oo caydaas ahlucilmiga ku socota iyo aflagaadadaas iyo been abuurkaasu waxa uu ku socdaa oo culummada uhu waxa weeyaan waa culummo waaweyn oo culummada bilaadulxarameyn ka tirsan culummadaas uu maxamuud shible sheegayaa oo aflagaadadaas ku dhacayso oo masaladaas iftooday oo sidaas isaga uu sheegaya si ka bedelan u sheegay oo qunuutu naasila waa in xaakimka laga idan qaataa oo uu idmaa odhanayaahu waa calaa ra'sihim waxaa ahaa alcalaama maxamed bin saalix alcuthaymiin caleyh raxmatullah sheekh saalix alfawsaanna wuu iftooday sheekh saalax ala sheekhna wuu iftooday oo wasiirul awqaafka ah nimankaas ahlucilmiga fataawidood waxay manshuur ku tahay oo ay ku taallaa alfataawa asharciya fi alqadaaya alcasriya ninkii rabaahu ha ka eego safxada laba boqol iyo toban ninka dhegaysta hadalka ninkaanu sida uu yiri maxamuud shible saaxadana kitaabta kitaabkaas ku arka iyo ahlucilmigu siday u iftoodeen nimankay yidhi laga idan qaato xukaamta ama xaakimku waa inuu idmaa nimanka yidhi oo uu arkayaa ardayga ahlucilmiga oo saaxada uu ku arkayaa waxa weeyaan waa ahlucilmigan aflagaadadu dadka ay ku dhacaysaana waa ahlucilmigan isqaadintan waxay ku dhacaysaana waa ahlucilmigan awalan ahlu cilmi kale uma jeedo maxamuud shible oo waxa uu u jeedaa waa nimankan arrintaasna mid ayaan u leeyahay awalan cilaaqada beyn alxaakim waalmaxkuum iyo xuquuqda xaakim uu leeyahay waxa ilaaliya waaliga waxaas ayuu xaq u leeyahayna ha ilaaliya yaqaanaahu waa culammada bilaadulxarameyn joogta ee culummo kale oo u taqaana iyo masaa-ishan warnaasilo xaakimku waa inuu idmaa qolo odhanaysaahu oo aan ahayn culumadaasu ma jiraan haddii maxamuud shible uu og yahay oo uu leeyahay rag kalaan u jeeday oo hadalkaas yiri oo uu ihbaati kara ha ihbaatiya isagu saaxada waxa yaalla fataawida taalla oo ku dhacaya aflagaadadiisana ay ku dhacaysaahu waxa weeyaan waa fataawidaas ahlucilmigaas wuuna ku been abuurtay oo wuu ku hafaryoodaa la odhan karaa been abuurka waxaa ka tirsan awalan maxamuud shible ayaa u sheegay horta inay gaala soo dacwootay oo ay tiri masaajidiinana laga habaaraa yaa u sheegay meesha la isugu sheegay isaga maa joogay hadi waa masalo masaladaba labaad waxay tahay ahlu cilmiga yiri looma ducayn karo yaa waaye ahlu cilmi yiri looma ducayn karo ilaa xaakimku uu idmo walaalihiin lama arko aniga hadda waxaan akhrinaa hadal sheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin uu leeyahay fatwadiisii uu masaladan ka yiri waxaa lagu yidhi ma loo ducayn karaa walaalahana yugoslaafiyiinta oo bimacnaa bosniyiinta ma loo ducayn karaa ayaa la yidhi qunuutu naasila naasiladu bimacnaa waxa weeyaan waa in waa in la yidhaahdo salaadaha shanta ha loo qunuudo ha la qunuudo oo la yidhaha loo duceeyo walaalihiin aakhir rakca bacda rukuuc oo kale waa in la istaago oo la duceeyo bacda samca allahu liman xamida waa in qunuudkii naasiladaha lala yimaado oo loogu ducaynayo walaalaheen cadowga gacanta ku ha- macnaha dulmiga ku hayana ilaahay inuu ka qabto oo uu jabiyo qunuudku saasoo kale ayuu noqonaa dayb ma la yeeli karaa ayaa la yidhi sheekhu wuxuu yidhi sabxada laba boqol iyo sagaal ayuu hadalkaas kusoo leeyahay uu jawaabtaas ku bixinaa oo alfataawa sharciya fi alqadaaya alcasriya sheekhu wuxuu yidhi aljawaab aladi araa alqunuutu cinda annawaasil yatawaqafu calaa waliyi اlamri kama huwa almashhuuru fi madhab alimaami axmed annahum qaaluu yaqnutu alimaamu faqad alimaamu faqad alimaamu alacdam imaamka bis ayaa ayaa waxa weeyaan qunuudaya imaamka ayaa qunuudaya ayay madhabka xambaliga ah oo qabaan uu yidhi oo waxa weeyaan masaladan waa masalo asalba fiqiya oo khilaaf ku jiro oo xanaabilada ayaa qabtay meelo kale uu ku leeyahay sheekhu waxaa la yidhaahdo qunuutu naazila iyo salaatu listisqaa waxa la imaanaya oo naadinayaahu oo amarkiisu uu soconayaahu oo dadka ku jamci karaah waxa weeyaan waa xaakimka waa inuu dad ku jamciyaa jawaab kale lafteeda ayuu aakhirka wuxuu kusii leeyahay walakin aladii araa fi hadihi اlmasأla an yuktasara calى amri waliyi اlamr in lagu gaabsado amarka waliyilamriga fain amara biاlqunuuti qanatnaa haddii uu amro inaan- inuu- inaan qunuudno waa qunuudaynaa wain sakata sakatnaa haddii uu aamuso waa ka aamusaynaa walanaa walilaahi alxamdu makaanu aakhar fi salaat nad- nadcu fiihi meelo kaleo fara badan oo aan ku ducaysanno oo walaalehen aan ugu ducaynaha way badan yihiin wa huwa asujuudu watashahud sujuudda inaan walaalehen ugu ducayno iyo tashahudka oo ataxiyaadka inaan ugu ducayno walaalehen bacda tashahud alakhiir yani tashahud alakhiir in loogu duceeyo oo kale wahada fiihi khayrun wa baraka yani in sujuudda iyo iyo macnaha tashahudka lo- loogu duceeyo dadka walaayihiina khayr iyo baraka ayaa ku sugan fa aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi wahuwa saajid qofku wuxuu ilaahay ugu dhow yahay ilaahiisa waxa weeyaan waa marka uu sujuudsan yahay laakin low qanata almunfaridu lidalika binafsihi laakiin qofku haddii uu keligiis qunuudo oo bimacnaa asagoo tukanaya ama witrkiisii ama salaatuleyl tukanaya uu qunuudo ee uu ducaysto ee ama salaad xataa fariidaha uu keligiis tukanaya uu ku ducaysto walaal- uu ku qunuudo lam tunkir calayhi kuma inkirayso siduu yidhi liannahu lam yukhaalif iljamaaca maxaa yeele muusan khilaafinin jamaacadii bimacnaa waxaa la diidan yahay meel kalena su- sheekhu uu ku sheegaaye Een, in masaajidkana jamaaco ay ku qunuud- u qunuudayso oo ay u ducaynayso masaajidkan kalena uu aamusan yahay dadkii suduurtoodii iyo qulubtoodii waxbaa kala gaaraya madharka caamka ayaana la rabaa iyo ilfaduu leeyahay in la daahiriyo sidoo kale sheekh saalix alfawsaan ayaa su-aasha loo weydiinaa nafsi labada boqol iyo tobanka safxada ah sheekh saalix ala sheekhna sidoo kale ayuu u leeyahay Een, haddaba ahlucilmigu ma diidin oo ma dhihin walaalihiin yaan loo ducayn laakiin waxay leeyihin ka jamaaca ahaan in jamaaca ahaan loo oogo oo salaadihii lagu wa- la qunuudo oo madhar jamaaciya lagu qunuudo waxay u baahan tahay in weliul amrigu uu idmo si mukhaalafo iyo shaqaaq looga fogaado hada kalaamka ahlucilmiga waay laakiin in lagu been abuurto ahlucilmigii oo la yidhahdo waxay yidhahdeen uma ducay kartiin walaalihiin ayay yidhaahdeen ilaa ninku uu imro- am- amra mooyaane hada kadib waftiraa waana dariiqada alqaacido iyo shabaab ay ku banaysaan dadka dhiigooda ayna ku isqaadiyaan dadka ahlucilmiga sidaan markii ahlucilmiga loo isqaadiyey loogana been sheegay dadkii qulubtoodina looga masaxay ayaa abubasiir iyo wax lamida ummaddii laga iibshay ayaa abubasiir iyo ummaddii wax lamida dadkii laga iibshay midda kale maxamuud shible wuu ku sheegaa hadda masaladaas lafteeda inuusan qasad kuba ahayn xataa yacni duco rasmiya ee inuu qasadku yahay aan naqaska iska saarno waa meesha uu ku leeyahay aan ku ciilbaxno macnaha aan ku ciilbaxne qunuud marka ciilbaxa oo naqas iska saarida muxuu keenaa infijaar daakhiliyuu keenaa ghaza ayaa la garaacayay ayaa la garaacaa adigana waxaad rabtaa inaad naqaska iska saarto booliskii iyo kuwii kuu dhawa war adinkaaba waxaa noogu wacana infijaar daakhiliya ayaa dalaq la yiri walaalaheenna waxnoo maanan qaban annagina dhexdeena ayaa mashaqo kale iyo dab kale ayaa ka horay tan weeyaan marka walaal waxay ahlucilmigu eegayaan tan oo kale ayay ka digtoonaanayaan adiga iyo ragga kula midku ahuna fitanta ayaad u baxbaxsanaysaan ummaddiina fitan ayaad rabtaa inaad ku ridaan oo ficlan waad ku rideen Een, taas waxa weeyaan waa arrinta ku qabatay maxamuud shible inuu dhinac maro ahlucilmigii oo dhan qaadibatan ee masaaladaas weynaatay ee naasilada ee ummatu maxamed ku degtay inuu abuubasiir ka soo qaato oo kasoo dab qaato oo cilmi ahaan iyo fatwo ahaanba inuu u daba istaaga tan kenta weeyaan waxaa intaas inoo raacaa maxamuud shible xarakada shabaab waa kala mid waana ku garab taagan yahay gaalaysiintii xukuumaddii shariif sheekh axmed cabdullaahi yuusufna kaba sii daran midda hadda joogta ahna tii shariif sheekh axmed ayay la mid tahay walidaalika shaqada ay ka wadaan shabaab soomaaliya ee gaalaysiinta iyo dhiigga daadanaya iyo dagaalada hadda soomaaliya ay ka wadaan maxamuud shible xukun ahaan iyo yacni jumlatan iyo shaqada ay wadaan maxamuud shible waa micigeeda waa ku waa micigooda oo ku garab taagan yahay wuxuu gaalaysiiyey xukuumaddii shariif sheekh axmed ayuu gaalaysiiyey muqadamada kitaabka la yidhaha tadkirat alawaab wuu ku bayaaniyey intaas kaliya kuma unan ekaysanin ee raggii gaalaysiin waaye ku gaalaysiin waayey ayuu wuxuu ku xukumay inay yihiin murji'o xukunkaas ayuu saaraa masaladan hadda qaabkan u wadaahu aniga ma rabin inaan masaa-isha iyo tafaasiisheeda faylalka iyo malafaadka maxamuud shible oo ama sawtiga ama maktuubkaah waa fara badan yihiin oo munaasabooyin kale ayay yeelan doonaan ilaahay hadduu yidhaahdo laakiin anigu waxa aan doonaya hadda inaan bayaaniyo isaguna in waa inuu xusuustaa oo uu is ogaadaa dadkuna waa inay ogaadaan intaan ku intibaa lahaynuna waa inay ogaadaan maxamuud shible shaqada shabaab ay soomaaliya ka wadaan ee dagaalka ay kula jiraan dowladdan iyo tii ka horreysay iyo tii kale kasii horreysaba intaba waa ku garab taagan yahay gaalaysiinta oo ah masalada dhan oo dhiigga soomaaliya ku qulqulayaahu ama webiyada dhiigga ee soomaaliya ka socday haddana weli ka socdaahu ay ku socdaan takfiirka masalada ah oo ku socota oo dhigagu ay ku daadanayaan waa ku garab taagan yahay waana kala mid maxamuud shible waa kala mid masaladaas waxa la isku haystaa waxa weeyaan waa farsamo bal qayladhaantiisu waxa weeyaan waxay u badantaa oo maktuubaadkiisaah waan akrin doonaa iyadan munaasabo kale ayaan ku akrin doonaaye oo aniga hadda masalada aan raba inaan dul istaago ugu weyneed waxay ahayd masaladii hadda aan soo sheegnay dhacdadan hadda sheeg ayaan sheegnay amaa kuwan kale dulmar ayaan ugu socdaa laakiin waxaa qasadkaygu yahay maxamuud shible wax allaala waxa soomaaliya shabaab ay ka wadaan oo dagaalada iyo takfiirka ah waa ku garab taagan yahay wuu ku garab taagan yahay waxa kaliya uu asagu kitaabaadkiisa iyo qayladhaantiisa iyo naqdiga asagu uu ku hayaa oo laysku haystaa waa farsamo jumlatan inay jihaad ku jiraan ayuu aaminsan yahay wuxuu u arkaa jaraa-imta ay galayaan iyaguna oo alqaacido bianwaaciha waxyaabaha ay galayaan alqaacido bidawaa'ifiha oo adduunka kala joogtaahu jaraa-imta ay galayaan wuxuu u arkaa qaladaad jihaadka laakiin inay waxay wadaan jihaad yihiin ayuu aaminsan yahay wuxuuna u qaylinaa oo qayladhaantiisu ay ku salaysan tahay oo uu leeyahay jihaadkii ayaad nooga ciyaaraysaan mirihiisii oo waxa weeyaan nataa'ijtii ayaa ayaad naga kharibaysaan qayladhaantiisu waa waa nooga ciyaarinina waxa weeyaan shaqada ayada lafteeda ayuu wuxuu ka soo xigtaa oo halkaan hadda ninka la yidhaha abubasiir hadalkan kaliya meeshan uu ka sheegay ma unan ictimaadina wuxuu ictimaadaa oo kale kitaab qoraalkana laftiisana siduu u ictimaadaa oo wuxuu yidhahdaa sheekha la yidhaha abubasiir ayaa sheegay in mujaahidiinta iska ilaaliyaan qaladaadka iyo akhdaadan oo nasrigii ayaa ayay weynayaan kitaabaadkana waa u ictimaadaa iyo nuquusha uu soo naqlinaya lafteedana abubasiir sidaasoo kale ayuu u ictimaadaa walidaalika waxaan idhi maadaama horta asalba la iska waafaqsan yahay jumlatan waxaa lagu wada jiraa inay jihaad yihiin takfiirka ummadda la gaalaysiinayo oo lagu bannaysanayo dhiiggooda waxyaabaha absad shaygaana waxa la ysku haystaa marka inay farsamo tahay soo maahan khilaafkuna soo khilaaf siyaasiya maahan waa farsamo farsamaduna ragga adduunyada wada haysta iyo iyo iyo sharikaadka iyo shaqada ragga ay ka dhexayso o dhan khilaaf waa dhex maraa caqiidada iyo manhajka iyo takfiirka iyo qatliga iyo mukhaalafada ahlucilmiga iyo muslim khilaafnimada mid ayaa laga yahay laakiin waxaa la isku haystaa waa farsamo maxamuud shible gaalaysiinta in lagu ga- wuxuu ga- gaalaysiinta wuxuu ka qabaa tii cabdullaahi yuusuf iyo tii shariif iyo midda hadda joogtaba isku meel ayuu ka taagan yahay wa maca daalika isagoo sidaas uga taagan oo xukun ahaan sidaas u taagan bal hawadu masaa'ibta ay leedahay kitaab ayuu qoray oo masaladaas uu uga hadlayo masaladaas manaadka muwaalaadkan aad u jeedo oo hadda dadka lagu gaalaysiinayo oo laleeyahay muwaalaadkan gaalo ayay muwaalaad ku sameeyeen way gaaloobeen masalada uu ku leeyahay oo uu ku gaalaysiinayo dadka isagu alqaacidan ay ku gaalaysiiso shabaabna dadka ay ku la- ku laynayaan masaladan iyada ah maxamuud shible wuxuu qoray risaalo isagoo ku dul istaagay risaaladii doctor cuthmaan macalin maxamuud xafidahullah uu qoray oo masaladan uu ka qoray isagoo ku dul istaagay muqadimadu ku sheegay oo wuxuu yidhi risaaladaas doctor cuthmaan ras- ragga ka qoray ayuu ka mid yahay doctor cisaam ragga ka mid- ka qoray ayuu ka mid yahay nin la yidhahdo aan- aan maxmaas biyuu ahaa ninka la yidhaahdo ragga ka qoray ayuu ka mid yahay adilo intii aynan keenin oo ay ka tageen ka badan ayaan keena ayuu yidhi manaadkuna inuu yahay oo lagu gaalaysiinayaa maa kaana diinan in diin ahaan inuu manaadku yahana oo wixii aan diin ahaan ahayn aan la isku gaalaysiinayna wa waxa weeyaan adilo ziyaada ayuu la yimid isaga xaj- xujadii isku sii oogaya soo maaha bal hawadu cajaa'ibta ay leedahay bal ayaga walaalayaal wuuna ku gaalaysiinaa manaadkiina waxa weeyaan inuu taas yahana wuu iqraarinaa adilo iyo dacmi kale oo adiladii ah ayuuna sii samaynaa oo kasi- waan kasii badina ayuu leeyahy waa laba shay oo isku naqiid ah umuuna banbixin wuuna u banbixi waayey qoraalkii doctor cuthmaan macalin maxamuud uu qoray ictiraad uu ka soo jeedin waaye inuu wax taxriifiyey ama nusuusta meel uga dhacay waa keeni waaye bal waan sii korinaa ayuu yidhi wa maca daalika wuu ku gaalaysiinaa gaalaysiinta soomaaliya ka socotana wuu ku garab taagan yahay dabcan aniga masalada dulmar ayaan ku maray tafaasiisheediina maanan gelinin munaasabo kale ayayna leedahay cumrigu haddii u baaqi yahay Een, haddaba walaalayaal masaladaas waa masalo aada u cajiib leh Een, maxamuud shible marka muwaafaqada uu waafaqsan yahay shabaab ama alqaacido masaladan oo kaliya maahan ee waa jumlatan acmaasha ay wadaan oo dhan ugu dambaystii een, bal waxaa jirta oo kale oo idaafatan yani idaafa yani loo- aan macnaha aan- ilaa dalik aan aan oran lahaa maxamuud shible waxyaabo xataa jaraa'imta waaweyn oo ay galaan shabaab iyo dadkan aad u jeeda oo dawaa'iftan takfiirka oo adduunka qaribtay waxyaabo jaraa'im kale oo ay galaan ayuu usii iftooday burcadbadeedii xoolaheedii ayuu xalilay gaalada in ganacsi lagu khiyaani kara ayuu xalilaa gaalada in telefoonada laga xadi kara ayuu xalilaa hal shardi ayuuna ku xiraa oo wuxuu leeyahay haddii uu xarbi yahay gaalku haddii ninka xoolaha laga qaato uu xarbi yahay waan keeni doonaa aswaaduna kulli waa duban way way dubanta haddii uu xarbi yahay xarbinimada dadka u- yacni sisii dadka xarbi iyo xarbi la-aan iyo masaladaas dadka ifti'aadka ku sameeyey ee ahlucilmigii oo dhan iyo ad- iyo xukaamtii iyo culamadii iyo ulul amrigii dadka muslimiinta ay lahaayeen iyo ahluxalligoodii xalligoodii iyo iyo yacna iyo caqdigoodiiba dadka afduubay ee masaladaas xarbiga iyo silmiga ku shaqaystaa huna waayo waa alqaacido oo la wareega masaladaas iyaguna qof allaala qofkii khilaafa ama naqdiyaaho xarbi ayuu u yahay ummadda waa baneeyey marka xoolaheedii ummadda xoolaheedii wuu baneeyey waa masale aan si fiican dul istaagi doona aswaadeedana waan keeni doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo akhiiran waxaan ku oran lahaa maxamed shibli haddaba walaal waxaan oran lahaa toobadkeenkaaga awalan waxaa ka tirsan in aad qaado mowqifka ahlulcilmigu ay ka qaateen musiibadan caalamiga oo alqaacido iyo dawaa'ifta dirirta mowqifka ay ka qaateen waa inaad ka qaadato waana inaad iclaanisoo tiraahdo mowqifka ahlucilmigu ay ka qaateen ayaan ka qaatay beri ayaana ka ahay wixii aan ku gafana waxa weeyaan waan ka toobad keenay jihaadna maahana waa takhriib waxaan ka yidhi wixii ibnu cuthaymiin ka yidhi wixii sheekh saalix alfawsaan ka yidhi wixii hay-ad kibaar ulculamaa ay ka yidhaahdeen wixii a'immatu ahlusunna fii zamaanina ay ka yidhaahdeen mowqifkaas ayaan ka taaganahay waa inaad tiraahdo waa haddii walaal aad doonayso inaad toobad keento lafahaagana aad u nasteexaynayso ummatu maxamedna aad u nasteexaynayso ood ka naxayso waa taas masalada koowaad midda labaad waxaad ogaanaysaa maxamed shiblow manhajkan isaga ah faafintiisu oo aad faafisay oo qoraalna aad ku faafisay oo carabi ahaan ku qoran oo dalabatu cilmigu ay akhrisanayaan oo shabakaadka cankabuutiga iyo internetyada ka buuxa oo mawaaqicda qaarkood sida ictisaam ama itixaad mawqica ay leeyihiin oo kale ay ka dhigayaan farwo cilmiya buxuudtaas aad ka aad qortay ee kulligood sumuumta aad ku faafinayso la soco wallaahi wabillaahi watallaahi way ka daran tahay faa iibinta daroogada iyo sumuumta caadiga oo la iibsho way ka shar badan tahay maxaa yeele dararkeedu taas waa maxduud laakiin tan waxa weeyaan qofkii aakhiradiisii iyo adduunyadiisii way ku baasbaxaysaa labada way ku baasbaxaysaa marka walaal arrintaas waa inaad si la yaqaano oo waadixa aad jariimadaadu intay la eg tahana ogaataa aadna si toobad calana oo la yaqaano waxaan uga toobad keento masalada labaad waxaad ogaataa walaal xasaan xuseen ninka la yidhaahdo iyo inag godane oo ninka ra-iiska xarakada shabaab la yidhaahda ah waa niman caddaystay manhajkooda caqiidadoodana caddaystay laakiin adigii isku caqiidana waa tiin iyo isku manhaj ayagu dagaalkooda iyo dadilnimadooda waa u bayaan waxa la yidhaha nifaaq iyo siyaasad maynan gelinin laakiin adigu fii suurat culamo oo weliba kanaaladii ay istidaafo ku samaynayaan oo lagu soo martigelinaayo iyo bismi ahlucilmi iyo fatwo iyo weliba takfiirka digid iyo irhaabka digid iyo tadarufka digid suuraddan ayaad manhajkii ku faafine walidaalika waxaa xaqiiqaa inuu ku dul saaran yahay sidii uu hadalkii uu yiri imaamkii la dhihi jiray maxamed ibn cabdillahi daciif uu yiri qacdu lkhawaariji akhbathu lkhawaarij hadalkaas abu daawuud ayaa wariyey fii masaa'ili alimaam axmed bisanadi saxiix maxaa yeelay nin dadku marka qofku marka uu ku faafinayo manhajkan isaga ah bismi culummo iyo bismi taxdiir irhaabka digid waa sida rag la yaqaano manhajkan qudbiga ragga haystaaho oo qaarkood dakaatirada ay yihiin oo qaarkood ay culummada iska dhigaan manhajkiina aaminsan acmaasha alqaacido oo dhan marna waxa weeyaan markii ay u noqoto tadyiiqa lagu sameeyana waxa weeyaan way ka digi tagaan dhacdooyinka qaarkood marka ay dhacayaana waxa weeyaan mujaahidiin la dulminaayo ayay ka soo qaadaan waa arrin la yaqaano muraawaqaadka siyaasiga ha lagu jiraa mowqifka ahlulcilmigana bilkaamil ayaa loo khilaafaa fitanta iyo iyo iyo masaa'ibta iyo dimaadana ummatu maxamed ayaa dalaq la siiyaa walidaalika ragga furunta ku jiraaho walaal waa idinka shari yar yihiin ragga furunta ku jiraaho oo fikrigan idinla aaminsan waa idinka shar yar yihiin adinkaa ka shar badan sidaan ragga u shaqaynaya way ka shar badan yihiin ragga furunta ku jira qofkii qadiyadaas caadif ay u haysaa huna waa inuu xaqaa'iqdaas dul istaagaa oo u ogaadaa akhiiran waxaan odhan lahaa walaalow waxaan ku odhan lahaa kafaakum intii dhiig soo daadatay intii dhib soo martay dhib la soo maray intii ummatu maxamed aad dul manhajkan intaad u soo keenteen soo difaacdeen u soo tandiiriseen shabaabkii dabka la geliyey intaas ayaa kifaaye ah kafaakum dib ha looga laabto bareegna ha laga jiita qadiyadaas si wuduuxa oo aan siyaaso iyo muraawaqo lahaynna ha loo muraajacoodo adiga iyo ragga kula midkaaoba sidaas yala waxaan ugu dambays haddana ku khatimi lahaa walaal wadaad waxaa la yidhi si uu macnaha xoola u qashana wuu yaqaanaa masaladana siduu ugu banaysta waa yaqaanaa shadaaradii iyo fasaaxadii iyo afmishaarnimadiima waxayna gaarsiisay inaan masaalixdeenna iyo ganacsigeenna iyo howlaha iyo ganacsiga aan ku haysanno nairobi iyo east africa inaan u samayno aan shareecada meel uga magmagno oo aan idhaahno waxa weeyaan sulxi ayaan kula jirnaa annagu kenya oo sulxi aan iska makduuba iyo waaqic aan jirin waaqic laga been sheego oo la yidhahdo annagu sulxi ayaan kula jirnaa sulxigaas awa bunuudiisii goormeesa la dhigtay kenya dowlad ayaa iskale dowladdaasaana lagu hoos nool yahay dadka muslimiinta oo meeshaas ku noolna axkaam ayay leeyihiin waa waaqic la yaqaano amaa inaad adiguna shareecada meel ka magmagato oo aad luuqluuqato oo masaalixdaada iyo ganacsigaagana aad meel u luuqluuqato adigii inta kula midkaahu oo aad shareecada meel uga dayato dadka kale oo furunta ku jira oo ummadda laynaya oo xasuuqaya oo dacwada islaamka iyo muslimiinta dhibka u soo jiidaya iyo masaa'ibtana aad meel u luqluqda iyagiina oo aad tidhaahda maya iyaguna abubasir ayay ku xugun yihiin hada waa dalaal iyo tadliil hadii waa jariima maa bacdaha jariima calayka an tatuuba min hada yaa maxamed shible itaqi illaha subxaanahu wa tacala yaa maxamed shible fii nafsika wa fii ummati maxamed ilaaha ka cabso ka soo laaba manhajkan ummaddana dabkaan ha gelin haddii aad wax magmaganaysana sulxi aan jirin iyo balaayo iyo been aan jirin waaqaca ka been sheegin ibnu taymiyana caleyhi raxmatullaahi shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa ahlu sunna yasduquuna fi lwaaqic wayaxkumuuna bisharc hadal noocaas oo kale ayuu leeyahy ahlu sunnaha waxaa lagu yaqaanaa waaqaca waa ka run sheegaan kama been sheegaan waaqic beenaho makadiiba inta la sameeyo in la yidhahdo annaguna sidaasaan nahay iyaguna waa sidaas oo labada waaqicba ay kadib iyo zuur yihiin ya ahlu sunnuhu waaqaca kama been sheegaan waaqac runta ayay taswiiriyaan waxa sharcigu uu ka qabana way xukumaan